أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب الاستضابة أي أبابي هي استجنبي nusqooyinka qaarkood baa waxay qorayaan baa lay baabu dukuul ilqalaa'i walistijaai wax noocaas marka istidaabada iyo istijada waa isla macnihii qaala alimaamu muslim raximah llahu tacaala xadathana abu bakr bn abi shayba xadathana abu mucaawiya wawakicun can alacmash xawa xadathana yaxya bnu yaxya walafdu lahu akbarana abu mucaawiya can alacmash can ibrahim can cabdiraxmaan bn yaziid can salman wa salman lfarisi qaala wuxuu yihi ninka la yihahdo cabdiraxmaan yaziid qiila lahu waxaa salmaan alfarisi loo yihi qad callamakum wuu idin baray nebiyukum nebigiinii kula shayin shay la arko xataa alkhiraa'aba ha noqotee hay-ada qadaaulxaajada macnaha hay-ada xaajada u gudanhayo qaala wuxuu yihi markaa cabdiraxmaan yaziid faqaala wuxuu yihi salmaan alfarisi ajal buu yihi nacam buu yihi laqad nahaana wuu naga nahiyey bu nebigu an nastaqbila alqibla qiblada inaan la qaabilno biqaa'idin inaan la qaabilno bu nebigu naga nahiyey buu yidhi saxaradii inaan la qaabilno ow bowlin kaadidii ow an nastanjiya inaan ku isujoono buu nebigu naga nahiyey bilyamiini miigtii ow an nastanjiya inaan ku isujoono biaqala wax ka yar min halaathati axjaar saddex dhagax wax ka yar ow an nastanjiya inaan ku isujoono buu nebigu naga nahiyey birajiicin digaygii ow cadmin lafti inaan ku isjoogno ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam naga nahiyey buyiri marka baabkan waan u tegi doonaa axaadiis badan buu kulansanahayaa iyo oo aada aadaab u fara badan oo qadaa-ul xaajihii maaragtay sida qofku xaajadii uu gudo lahaa ka waramaysa waxyaalo badanna la iska nahiyinhayo waxyaalo badan oo aadaabho ay wanaagsan tahay in lala yimaadana qofkii lagu tacliiminhayo sida istiqbaalu qiblihii oo kale qofkii markuu meel banaana joogo inuu xaajadii uu gudanhayo qibladii la qaabilo ama qibladii u duburjeediyo ama midigtii uu ku isjoodo ama farjigiisi uu gacanta midigta ay ku taabto intaasoo dhan ba in lamanahyi uu kusoo arooray baan utegi doonaa sidoo kale la nahiyinhayo qofka meelaha dadka islaamka ahu ama dadku ay isticmaalahayaan xawaa-ijooda sida hooska iyo kale iyo wadada iyo kale iyo inuu nebigu nahiyey calayhi salatu salaam qofku inuu qadaa-ul xaaje kula yimaado sidoo kale aadaabtuna ay tahay markuu qofku dhagax uu isticmaalahayo uusan biyo isticmaalayn dhagax ku isjoonahayo saddex wax ka yar inaan loo ogolayn wey sidoo kale aan loo ogolayn inuu digay iyo laf iyo wax lamida uu ku isjoodo qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan binu yaziid qiila lahu waxaa loo yihi salmaan alfarisi waa qoladii baa leedahay gaalada aheyd baa u tiri qad callamakum qad callamakum weye istifhaam baa ku jirta nabiyukum ma idin bara kula shay xataa alkhira'a xataa hay-ada xaajada loo gudan khiraa'a markii la yidhaahdo waxay noqonaysaa hay-ada qofku uu xadadka ismun lihayat lxadad baa la yihahdaa uula imaanahayo ama khiraa'a haddii la yidhaahdo oo aan tada laga gooyo waxay noqonaysaa markaas nafsulxadad baa la yihahda xadadka nafsadiisa ayaa la yidhahdaa qad callamakuma qad callamakum ma idin baray nabiyukum kula shayin bale xata alkhiraa'a hay-adii xaajada loo gudanahayay ha noqotee ma idin baray qaala wuxuu yihi marka cabdiraxmaan yaziid faqaala wuxuu yihi salmaan alfarisi ajal buy nacam buy nebigu waana baray macnaha wax kasta oo aan diinkanaga iyo adduunkanagaba aan ugu dhibaatoonahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu noo sheegay buyiri oo macnuhu saas uu noqonaya qad callamana kula ma nactaaju ilayhi fi diinina bal xata alqira'a aladi dakarta ayuha alqaa'il fainahu qad callamana aadaabahaa buu nebiguna baray fanahanaa fiiha aadaabteedii buu na barayo waxaasna waa naga nahiyey waxyaanana wuuna amray nebigu inaan la nimaano laqad nahanaa nebigu wuu nahiyey an nastaqbila alqibla qiblada inaan la qaabilna bu nebigu nahiye biqaa'idin bale saxaaradii inaan la qaabilno ow bowlin kaadidii inaan la qaabilnana nebigu waa nahiye ow anasanjee meelahan oo dhan owdu maratay wax shaki a ma aha intaanoo dhan tawiic bay keenaysaa anwaacdan oo dhan baa la nahyinahayaa maahane shaki ma ahan meesha meelahan o an nastanjiya baa leedahay laqad nahaanaa nebigu waa naga nahiyey an nastanjiya bilyamiin gacanta midigtaaha inaan ku isjoogno nebigu wuu naga nahiyey calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay wax allaala wixii baabu taqriib ahoo dhan oo sharaf leh gacanta midigtaabaa lagula yimaadaa weyi wax allaala wixii kaloo baabu taqriimka qaabilsanna oo kasoo horjeedana waxaa lagula yimaadaa gacanta bidixda baa lagula yimaadaa marka isjada waxaa leh oo lagu isjoonaya gacanta bidixda wey midda kaleo midigtaaho waa un ugu kaalmaynaysa haddaad biyo iyo kula shubaysid maahane iyadii ma ahan qofkii farjigiisa ku uu taaban mahayo ow an nastanjiya inaan ku isijoono nebigu wuu naga nahiyey biaqala wax ka yar min talaati axjaarin ow an nastanjiya inaan ku isijoono birajiicin baa leeahay degay baa leeahay wuu naga nahiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ow cadmin laf inaan ku isijoono nebigu wuu naga nahiyey calayhi salaatu wasalaam hadda waxaa layimi waa m wuu nahiyey nebigu calayhi salatu wasalaam culummada marka waxay inta badan ijmacay ku tahay nahyigaas sida uu xadiiskaas uu nahyiga uu caddaynhayo bay ijmaac ku tahay oo inay maratay gacantii miigta inuu qof ku isjoodo inay maratay shay manhiya tahay la nahiyey marka jumhuurtu marka waxay maraysaa iyaku nahyigaanu waa nahyu tanziih iyo aadaab weyi laa nahyu taxriimin ma ahan bay leeyihin xaaraan ma ahan oo qofka hadday dhacdo inuu midigtii iyo wax lamida ku isjoodo aadaabtii iyo sunnadii buu khilaafay mooyaane xaaraam kuma dhicin wey bacdi qolada ehlu daahirka ayaa xoogaa waxay leedahay waa xaaraan baa leedahay jamaacad ragga shaaficiyada kamidana waa jirtaay oo leh ishaartay taxriim marka waa kan imaamku waa hoos kale imaam nawwi raxmatullahi calayhim walaa tacwiila calaa ishaaratin ishaaradaas ayaa taxriimka ay ishaareen wax la milicsanaya maaha ama la cuskanayo marka nahyiga la nahyinahayo inuu gacantii midigtaada qofku ku isjoonhayana waxaa lagu baraarujinaya bay leeyahdeen in gacanta midigtaa laga ikraamo oo laga ilaaliya waxa aqdaartaa weyi ayay maratay kutusinaysaa weyi ow an nastajiya biaqala min talaati axjaar saddex dhagax wax ka yar inaan ku isjoonno wuxuu xadiidkan markaa sariix ku yahay in saddex masxa qofku la yimaado waajib inay tahay waa kii marka madhabkana u ahaa shaaficiyada o kale waa kuwii dhihi jiray qofku markuu dhagax ku isijoonahayo laba shardiba in la helo waa shardi cayntii nijaasada inuu dhagaxii uu zuuliyo iyo istifaau talaata masxaatin saddex masxo inuu oofsado hadduu hal mara inta masxo laba jeer uu masxo cayntii nijaasadu ay zuusho meeshii ay ay nadiif noqoto waxaa waajibaysa mid saddexaad in lagu daro saasaa waajibaysa waxaana saa iyakuna ku tagay axmed binu xambal iyo isxaaq binu raahooye iyo abu thawr iyo rag fara badan oo culummadii ah ayaa kusaas ku tageen qolaa marka iyaku waxay ku ku xambaarahayaan saddex wax ka yar inaan maratay ku isjoono nebigu wuu naga nahiyey nahyigan inuusan marka taxriim keenayno haddii hal mida ama laba uu maxalkii nadiif ku noqdo inuu kaasi karo oo hadduu inti kale iskaga tago saas uu ku tukan karo qofkii laakiin in badan aimada waxay leeyihiin ma kaafinayso saddex wax ka yar hadduu la yimaado ma ay kaafinayso sidoo kale bacdi ahlu daahirka culummada waxay leeyihin hadda dhagax xadiidkii wuxuu caddaynaya dhagax buu caddeeyey marka bacdi ahlu daahirka iyaku dee daahirkaasi iskaga dhegahayaan xadiidko waxay leeyihin waxaan dhagax ahayn isijadil looma isticmaali karo hadduu rabo qofku inuu ku kaaftoomo uusan biyo isticmaalayn dhagax keliya wuxuu la yimaado xataa qoray iyo waxa lamid a hadduu soo jabsado ma kaafinaysa bay leeyihiin laakiin culummada in badan oo kamid a waxay leeyihiin shaygii dhagaxii macnihiisii oo kalele oo sidii sidii oo kale jaamid ah oo nijaasadiina fujinhayo qaalic ah xukunkiisii buu yeelanayaa bay leeyihiin marka wuxuu kaloo nebigu nahiyey in lagu isjoodo digagii ama laftii lagu isjoodo hadda digaagii waa nijaasa baa laleeyahay shay nijaasaana nijaasadiiba waxba asaw ka tari mahayo wey sidoo kale diga markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waa jinsu najis bay leeyihiin hadda diga keliya maahan wax allaala wixii nijaasaay oo dhan dhagaxa laftiisu hadduu nijaaso uu yahay ama maarata qoriga laftiisu hadduu nijaaso yahay ma kaasinaysa in lagu isjado maxaa yeele asagii baa la raba nijaasa in lagu zuuliye shay nijaasaha nijaaso kale ma zuulinayo nijaasadiiba sii kordhinayaa maahana amaa lafta de waxa axaadiista noogu imaan doontaa inuu yahay dacaamun liljini inuu yahay lafahaas hadda la iska tuurahayo in maarata ilaahay dacaam un hilib u saarhayo jinigii iyo maarata ay dacaam u noqonahayaan ayaa imaan doonta weyi marka waxaa iyakaa lagu baraarujinayaa bay leeyihin calaa jamiici almadcuumaat wax allaala waxa la cunahayo jinsigooda oo dhan inaan lagu isijoo karin wey wax allaala waa kuwa culamadu dhihi jira waxaa kaloo haleelaya oo lamid noqonahayo wax allaala ajzaau lmuxtaramaat waxyaalihii la ixtiraamayo dhan waa lamid bay leeyihiin قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش والمنصور عن إبراهيم بكوري عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال وحيري قال لنا المشركون مشركين تي لك قال لها وحي نوي إلى أهل سلمان الفارسي إني أنا أرى والأركى هي صاحبكم صاحبكم إنه يعلم يعلمكم إلى أذن بري القراءة هي أدي حدث إيا لولا إمارها حاجة لو قد لها فقال وحي أجلب نعم وأنا بري inahu nabigu nahanaag uu naga nahiyey an yastajiya axaduna midkood inuu isjoodo biyamiinihi baa leeyahay inuu gacantiisa ku isjoodo oo ay yastaqbila inuu qaabilo alqiblata qibladii inuu qaabilo nebigu waa ka nahiyey uu markuu la imaanayo xaajadii qibladii la qaabilo wanahaan nebigu wuu nahiyey can irawsi buu nahiyey macnaa in digagii lagu isinjoodo nebigu rajiicba iyo rawsku waa isla midkii waaba digaga weye iyo walcidaami baa leeyahay lafihii inaan ku isjoodnana nebigu wuu nahiyey calayhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu nebigu yidhi laa yastanjii ma isinjoonahayo waa nafyi laakiin macno nahyi ah weeyo laa yastanjii wey yuusan isjoon axadukum biduuni halaaati axjaab saddex dhagax wax ka hooseysa yuusan ku isjoon buy nebigu calayhi salaatu wasalaam قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبي زبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله النهي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح إلا يسكن مسحاب النبي النهي عليه الصلاة والسلام برجيع بعظم لب له أو ببعار له دقا قيب له النبي عليه الصلاة والسلام إلا يسكن مسحاب له أنا استجد الله معطي مركي اللي استجد الله استعماله نبي النهي عليه الصلاة والسلام nahaa rasuullahi wuu nahiyey bu jaabir bin cabdillah an yutamasaxa in laysku masaxa ba leehay macnaa isinjadi weeye bicadmin laf lagu isjoodo nebigu waa nahiyey aw bibacarin ba lehay digay in lagu isjoodo nebigu wuu nahiyey قال الإمام مسلم وحدثنا زهير بن حرب وابن نبير قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا قال وحي وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له qaala wuxuu yidhi yaxya binu yaxya qultu lisufyaan binu cuyeyna waxaan u samictu waan maqlay qaala qultu lisufyaan binu cuyeyna samicta halkaa taada wuu igodo man ahaan samicta samicta wey ma maqashay hadda sufyaan binu cuyeyna azuhriya ma maqashay imaamu zuhri yadkuru sheegahaya can cadaa ibnu yaziid allayfi can abi ayuub ka sheegahaya ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala inuu yiri oo istibhaamta baa meesha kugu jirta samictana wey waxaa laleeyahay ma maqashay oo xadiidka sufya ka qaaday imaamu zuhri ka qaaday waa sufyaan bin cuyeyna wey ee yaxya binu yaxya isagoo imaamu zuhri kama uusan qaadin xadiidka samicta ma maqashay azuhri yadkuru sheegaya can cadaa ibnu yaziid allayfiy can abi ayuub ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi nacan ba hadda meesha kugu jirta wey qaala inuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa atayt haddaad tagtaan bu yidhi alqaa'ida haddaad tagtaan balehe meeshay xaajada lagu gudanahaye balehe falaa tastaqbiluu ha qaabilinina bacdaqiblata qibladii ha qaabilinina walaa tastakbiruuha ha u duburjeedinina bibawlin balehey kaadina hala qaabilin walaa qaa'idin saxaradina hala qaabilina wey idaa ataytum alqaa'ida awal qaa'idka horta asalka waxaa dhihi jiray makaanka baa layihaha mudma'ininkaa ayaa la dhihi jira weeye makaan marka awal makaankaa la dhihi jira weeye laakin waktigii dambaa waxaa loo isticmaalay saxaradii loo isticmaalay weyi oo makaankii xaajada lagu gudanahayey magaciisii baa saxaradii loo isticmaalay weyi marka midda hore ida ataytum alqaa'ida weyi waa makaankii xaajada lagu gudanahayey meeshaa haddaad tagtaan falaa tastaqbilu alqiblata qibladii hala qaabilinina bibawlin walaa qaa'idin kaadi iyo saxara midna hala qaabilinina weyi qaa'idka laakin meeshaan dambe waa saxaradii weyi walaa tastadbiruhaa qibladina ha u dibur jeedinina bibawlin walaa qaa'idin saas bale labadaba waa utaala in saxara iyo kaadi midna laga qaabila qibladii lama ogola in loola dubur jeedina lama ogola walaakin shariquu bu nabigu calayhi salaatu wasalaam qorax kasoo baxaysa o qaribu baa leehay ama qorax u dhacaysa ama dhinaca sharqiga la qaabila ama dhinaca qarbiga qoraxdu u dhacdo la qaabila hadda markaas waa dadkii madiine iyo joogay iyo weeye iyo dadka meelaha joogay waxa lala hadlahayo ama markaan hadda wadankanagi iyo wax lamid oo kale joognay oo kale maxaa yeele markaas qibladu qoraxda meesha u dhacdo iyo meesha kasoo baxdo kaama xigto ama hadda caalamka kale waxaa laga helahayaa qof dad ay qibladii ay u jirto meesha qoraxdu kasoo baxdo ama ama dad ay u jirto meesha qoraxdu u dhacaysa weyi marka dadka noocaas oo kale ayaa kii meeshii qoraxdu u dhacaysayna ma qaabili karaanoo haddii qibladu ka jirtay meesha qoraxdu u dhacaysay hadda iyadiibuu la qaabilahayaa hadday ka xigtay qorax kasoo bixii ka xigtayna hadduu qarbigii qaabilo waa u dubur jeedinaya weyi qofkaasoo kale marka maxay noqonaysaa inuu ama koonfur ama waqooyi markaas mid la qaabilo midna u dubur jeediyo bay noqonaysaa laakiin qolada saasan lagula hadlahayo laleeyahay walaakin shariqu oo qarbu laleeyahay waa qoladii madiine iyo dadka lamid ah joogtay oo kale qofka aysan qibladii sharqi iyo qarbi midna aysan ka xigin weyi ee ama qofka ay ka xigto waqooyi ay ka xigto qibladii ama koonfur ay ka xigto weyi markaad marka saxaradii xagga aad la qaabishin mashriq aad la qaabishin ama maqribta aad la qaabishin laba mana aadan u duburjeedin mana aadan qaabilin qibladii xadiidkan marka hadda xadiidkii hore oo uu warinayo salmaan alfarisi muxuu ku ziyaadiyey xadiidkii hore istiqbaal buu nahiyey xadiidkana istiqbaalkiina waa nahiyey wuxuu ziyaado wataa istidbaarna inaan lala imaan karin loo dubur jeedin karin sidoo kale xadiidkan waxaa isna macnihiisa oo kale ku imaan doona xadiidka abaa hureyra uu wariyey oo hadda kitaabka dhexdiisa noogu imaan doono falaa yastaqbilana alqiblata walaa yastadbirha uu nabigu dhihi jiro markuu qofkiin xaja gudanayo qiblada yuusan qaabilin yuusanna u dubur jeedin marka waxaa kaloo noo imaan doonta xadiidka cabdullaahi bin cumar oo uu leeyahay nebiga arka calayhi salaatu wasalaam oo isagoo xaajo gudanahayo baytulmaqdes isagoo qaabilsan hadda qofku markuu baytulmaqdes qaabilsan yahay madiino jooga wuxuu u dubur jeedinahaya marba hadduu baytulmaqdes qaabilo wuxuu qibladiiba u dubur jeedinaya hadduu qiblada qaabilana baytulmaqdes buu u dubur jeedinaya intaasoo axaadiisa buu imaanaya marka nahyiga qiblada in bowl iyo qaa'idkii lala qaabilo la iska nahyinayo culummada horta madaahib bay iskugu khilaafsan yihin waa lagu kala tagsan yahay imaamu malik iyo imaamu shaafici iyo aimo kale oo badan waxay qabaan istiqbaal qibla inuu xaaraam yahay qiblada in lala qaabilo markii meel banaana qofku uu ku xaajo gudanahayo inuu la qaabilo waa xaaraam istidbaarkuna waa sidoo kale laakiin waxay leeyihiin marka dhismaha ay tahay xaaraan ma ahan bay leeyihin dhismuhu marka labuu noqonahayaa meel mucadahoo looguba talagalay sideedaba inay tahay mucadka meelaha ahoo loogu talagalay hadda waa masqulihii hadday musqulihii iyo meelihii meel loogu talagala ay tahay wax xaaraam a ma jirta bay leeyihiin amase meel kaloo dhismaha meel kaloo dhismaa ay tahay dhismo shardi ma ahan ama geeda iyo wax qofkii uu isku asturo hadduu helay wax uu isku asturo hadduu helo wey laakiin meel haddaysan meeshu mucaad ahayn oo dhismo kale ay tahay ama geedo ay tahay qofku waxa uu isku asturayo waa kuwa culimmadu dhihi jira waa inuu u dhowaado shaygaas inuu u dhawaadaa la doonaya ama shay aad ka fog tahay sutro kuu noqon mahayo oo nahyigii baa markaa kugu tacalluqahaya haddaadan shaygu u dhawaanin saddex dhudhun iyo wax lamida waa inuu u dhawaaday leeyihiin sidoo kale shaygu shay saatir ah oo qofka intiisa hoo hoosoo asaafishayo cawradii iyo asturahaya waa inuu yahay oo qari kara marka waxay leeyihiin dhisma haddii la joogo xaaraan ma ahan bay leeyihiin imaamu shaaficiyi waana sidaas waxa laga wariyay bale cabaas ibn cabdilmudalib nebiga adeerkiisa haye cabdullahi bin cumar sida noo imaan doonta iyo shacbi iyo isxaaq bin raawiye axmed bin xambal iyo rag aimaya aada u fara badan ayaa ku socda inkastoo axmed bin xambal riwaayo kale laftiisa uu leeyahay madhabka labaad waxa weeye laa yuju dalika laa fi lbunyaan walaa fi saxraa qolaa waxay leedahay ama dhisma ha joogo ama yuusan joogin istiqbaalkii isdaarkii labadiba waa xaaraam oo sida banaankii manhiga uu ahaabay dhismihiina manhi uga dhigahayaan waxaa madhabkaa ku tegay abi ayub alansaari abi ayub alansaariga hadda xadiidkan markii noogu dambeeyay hadda mn nebiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam isagu wuxuu leeyahay saas waa manhi buu leeyahy lalamana qaabili karo ama dhismaha dhex joogo ama banaan ha joogo saas mujaahid ibrahim unakhac iyo sufyaan thawri iyo abi thawr iyo rag badan oo a'imadii baa iyakuna saas ku tegay madhabka saddexaad baa wuxuu leeyahy labadaa madhab marka waa laba madhab oo xoogaa qolob marcigii bay iska qabsatay oo nahyigaas marka qoladaas nahyiga iska qabsatay oo istiqbaalkii istidbaarkii mar kasta waa nahyi ama dhisma ha joogo ama meel mucadaho loogu talagalay ha joogo ama meel banaana qofku ha jooge xadiidkaas nahyiga keliya cadaynahaya ayay qabsadeen axaadiis kaloo badan ayaa ka hor imaan doonta qolada saddexaad marka waxay leedahay waxay leeyihiin waa iskaba banaan tahayba jawaazu dalika fi lbuyaari wasaxraai jamiica curwata bn zubayr iyo rabiicata sheikhi la dhihi jira rabiicata ray iyo imaam malik sheikhiisa ahaa iyo daawuud daahir iyo rag baa noocaas qaba mar kasta waa iska banaanta ayay kuleeyihin madhab raabic aha marka jiroo leh istiqbaalkana waa la ogol yahay manaa m istiqbaalka lama ogola ba laa yajuuzu listiqbaal laa fi saxraa walaa fi lbunyaan wayajuuzu listidbaaru fiihima bay leeyihin istiqbaalka ma banaana in qibladii lala qaabilo ama dhisme ha joogo ama meel banaan ha joogo istidbaar kasta inuu u duburjeediyo waa banaantay leeyihiin abi xaniifa laba riwaayo uu leeyay mid kamid ah wey oo laga wariyey imaam axmedna asna waa laga wariyay leeyihin qolada marka maaniciinta oo sida uu ku tegay abi ayub alansaari iyo ragga la socdo ibrahim unakhaci iyo sufyaan thawri iyo ay ku tageen oo maaniciintayo marnaba aan ogolayn axaad waxay xujaysteen axaadiista nahyigay xujaysteen oo hadda xadiidkan salmaan alfarisi iyo xadiidka abi ayub alansaari iyo xadiidka abaa hureyre oo ka dambeeyey iyo axaadiistaasay xujaysteen waxay kaloo leeyihiin inamaa murica lixurmati alqibla qiblada xurmadeedii baa arrintan loo diiday bay leeyihiin haddaad isma joogtid iyo haddaad banaan joogtid labadiiba macnihi waa mawjuud waxay kaloo xoogaa leeyihiin haddii wax xaa'il aba uu wax kaafinahayo sida wax xaa'ila oo adigii qiblada idiin dhexeeya hadda xataa banaan haddaad joogti adigii qibladii geeda iyo waxbaa idiin sii dhexeeya bay leeyihiin iyo buuro iyo wax kasta idiin dhexeeya qoladan marka ayakuna marka mutlaq waa banaanta ha tiri sida ehlu daahirka iyo kale iyo curway bin zubayr iyo rabeecayo ay ku socdaana oo qoladaas kasoo horjeeda waxay xujaysanahayaan xadiidka cabdullaahi bin cumar oo noo imaan doona inuu nebiga arkay isagoo baytulmaqdes qaabilsan qibladiina u dubur jeediyey kaasay qabsanahayaan iyo xadiidkii abi daawuudka uu wariyey oo weliba sanad xasana uu ku wariyey oo waxaa nebiga soo gaartay ba layidhi dad baa kaxanaya ba layidhi inay qibladii farjigooda ay la qaabilaan ba markay xaajo gudanahayaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi waqad facaluu haadi maba falen buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas iyo xadiidka cabdullahi bin cumar iyo kuwaasay cuskanahayaan marka waxay leeyihiin waa banaan tahay bay leeyihiin qolada istidbaarka diidan istiqbaalkana ogo istidbaarka macnaa banaystay baan dhihi lahaa istidbaarka qolada istidbaarka banaysay istiqbaalkiina nahiisay ilaa madhabka raabica baa wuxuu ahaa istiqbaalkana ma ogola laakin istidbaarkay ogol yihiin bas sida riwaayo abi xaniife laga wariyey waxay istiqbaalka u diidayaan xadiidkan abi ayuba ma ahana xadiidkan hore oo salman alfarisi ila laqad nahana an nastaqbila alqiblata biqaa'idin aw bowlin isagu istidbaar xadiidkii ma sheegin kaas keliya marka ku dhegey laakin qoladan waxaa xujadoodii daciifinaysa saddexdan qoloo kale oo mid kasta aad bay xujooyinkoodu maratay axaadiis kale iyo nusuus baa ka hor imaanaysa qowlka waxa un ugu muctamad noqonaya nusuustoo dhan kulminahaya markii meel dhismaa iyo xaa-il la joogana istiqbaalkii iyo istidbaarkii in la ogol yaha wey markii meel banaana qofku inuu joogana inay xaaraam yihiin istiqbaalkii iyo istidbaarkiiba laakiin saddexda qowl oo kale oo imada midba qaar uu ku tegahayo mid kasta axaadiis adag baa ka hor imaanaysa oo saxiixiga ah marka qolada ay istidbaarka keliya banaysay istiqbaalkana diiday xadiidka salmaan alfarisi bay xujaysanhayaa wey qolada marka a'imada ah oo imaamu shaafici iyo sida ay ku tageen imaamu malik iyo oo le istiqbaalkiiyo istidbaarkii waa xaaraan banaankii markii dhisme la joogana waa banaan tahay waxay leeyihiin waxaa daliil u ah inay dhismaha banaan tahay axaadiistan waxay leeyihiin salmaan alfarisi xadiidkiisa iyo xadiidka abaa hureyre uu warinayo iyo xadiidka abi ayub alansaari saddexduba waxay ka warramaya waa banaankii meel banaana markaad joogtid oo aan xaa-il lahayn laguma ogolaanayo istiqbaal istidbaar midna waa xaaraam xadiidka cabdullaahi bin cumarna iyo xadiidka caaisho aan hadda hoos ka sheegayna oo abi daawuud uu wariyey waa markii qofku meel dhismaa iyo xaa-il iyo uu joogo ilaa xadiidka cabdullahi bin cumar in buluketiyaal dhexdood nebigu uu xaajada uu ku gudanayay baa imaanaysa oo shan saasir abaa jiray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam asturahayay baa jiray sidoo kale waa kii xadiidki jaabir uu wariyey baa wuxuu ahaa oo abu daawuudka iyo tirmidiga ay wariyeen oo sanadkiisuna asna uu xasan yahay nahaa rasuulullahi an nastaqbila alqiblata bidowlin fara'aytuhu qabla an yuqbada bicaamin yastaqbiluhaa nebigu wuu naga nahiyey qiblada inaan kaadida iyo la qaabilno in waxaan arkay bu nebigu markuu geeridiisii sanad ka hor isagoo la qaabilahaya markaas waxaa leeyahay waxaa lagu xambaarayaa in dhisme uu joogay baa leeyahay xadiidkaas iyo xadiidka cabdullahi bin cumar oo isna waxaa jiray abi daawuudka iyo keyrkiiba ay wariyeen oo isna maaragtay saabit ah oo waxaa jiray nin la dhihi jira marwano asqar oo la socda cabdullahi bin cumar ayaa wuxuu yidhi cabdullahi bin cumar daabadiisiiba rumiyey buu yidhi neefkii geelaha uu watay buu fariisiiyey markaasuu ayadii inta casur ka dhigtay uma jalasa yabuu ilayha xaggeediibuu ula jeestay oo meeshiibuu marata ku kaadiyey markaasaa yidhi ya abaa cabdiraxmaan laysa qad nuhiya can hada in qiblada lala qaabilo kaadi iyo miyaan la nahiyin faqaala wuxuu bala waa la nahiyey inamaa nuhiya can dalika fi lqadaa'ibi fi lfadaai fi lfadaai banaanka meesha ah ayaa la nahiyey buu leeyi hadduu meelahaas idin dhigo fi lqadaa'i macnahu ma ahan fadiibu un laba dhibcood oo kale u yeela maahane waa filfadai wey waa banaanka banaankaa la nahiyey buu yidhi qiblada in lala qaabilo maaragtay qofkii xaajihi ula qaabila ama u duburjeediyo meeshan dhismaha maahan buu yidhi faida kana baynaka wa bayna alqiblati shayun yasturuka falaa somajeed cabdullahi bin cumar sida axaadiisi uu jemcinayo haddii adigiyo qiblada shay idin asturahayo saatira idin dhexeeyo wax baasa malaha buu yidhi daabadiisii buu saatir ka dhigta marka xataa waa kuwa fuqahadu ay gaarsiin jireen hadduu wax kaloo saatira qofku waayo oo go-iisoo kala saa inta qiblada iskaga xijiyo ul iyo wax lamida uu saas ugu taago oo go-i uu saatir ka dhigtoo kale xataa saatir buu noqonahaya marka axaadiistan o dhan waxay musarixu ku taa caddaynaysaa in dhismihii marka la joogo oo shaygii macnaa qofkii saatir markuu hayso inay banaan tahay wy marka axaadiista marka la jamcinahayo xadiidka abu ayub alansaari iyo salmaan iyo abahureyre iyo axaadiis kaleba oo nahyiga iska mudlaqa ku soo aroortay waxaa lagu xambaarahayaa cala saxraa si axaadiista loo jamciyo xadiidkan cabdullaahi bni cumar oo hadda noo imaan doona iyo iyo xadiidka caaisha daawuudka warihayana waxaa lagu xambaarahaya oo istiqbaalkii iyo istidbaarkiiiyo ogolaanahayo waxaa lagu xambaarahayaa inay tahay markii dhismo la joogo si axaadiisi marka macnahoodii uu kulmo wey marka qowlkan imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo ay mareen axaadiisii o dhan ba wuu kulminahayaa waxaana la ogyahay markaan xagga cilmiga cilmumustalaxa joognay hadday suurtoobi karto axaadiista in la jamciyo laa yusaaru ilaa tarki bacdiha looma ahaado ma la aadayo oo laba xadiid haddaad aragtid daahirkooda inta badan aad isleedaha wuu iska hor imaanahaya waa kii kow la mari jiray horta ma la jamci karaa labada xadiis haddii la jamci karo oo midba wej saxiixa uu macnihiisu ku imaanahayo nasak iyo la aadi mahayo haddii la jamci waayo markaas oy adkaato waxaa la aadi jiray naska waxaa la leeyahy labadan xadiis kee dambeeyey keesa horreeyey mid ka dambeeyana naasik buu noqonaya mid ka horena macnihiisi mansuuq buu noqonaya oo kii horreeye lagu camal fali maayo haddii taariikh la waayo labada xadiis mid horreeyey waatii la aadi jiray in la yidhaahda markaas rajix labada xadiis kee xoog badan oo sixadiisay xoog badan tahay kaasaa macmuul noqonahaya midka kalena muxuu noqonayaa shaad buu iska noqonaya lagu camal fali maayo marka hadda axaadiistii macnaheedu waaba la jamci karaa dhib la-aan baa la jamci karaa marka waxaa waajib ah in la jamciyo kulligeed lagu camal falo wey jamcigiina waa suurtoobi waqad amkana aljamcu calaa ma takarama fawajiba almasiiru ilayhi in loo ahaadaa waajibaysa bi marka saddexdan qolo oo kale oo culummadan khilaafsan mid kasta axaadiis badan baa ka hor imaanaysa qolada le istiqbaalkanaan diidanahay istidbaalkuna waa banaan yahay sida madhabka riwaayo laga wariyo abi xaniifo qowlka noocaas leh dee axaadiistan hadda faraha badan oo meesha ku taallaba ayuuba ka hor imaanhaya qowlkaas sida xadiidka abaa hureyre iyo xadiidka abi ayub alansaari iyo buu ka hor imaanahaya iyo axaadiis kaleo hadda aan meeshan ku olin qolada qabsatay oo le mar kasta waa nahyi ama dhisme hala joogo ama ayaan ama aan dhisme la joogna banaan hala jooge mar kasta istiqbaalki istiqbaalkiia waa xaaraam qolada lena xadiidka cabdullahi bin cumar iyo xadiidka abi daawuudka uu maaragtay caaisha warisay iyo xadiidka uu jaabir warinayo isna abi daawuudka iyo kuwaasaa ka hor imaanahaya qolada le hadda iyaku mar kasta waaba iskaba banaan tahayna de axaadiistan iyakuna nahyigaa ka hor imaanaya sida curwata binu zubayr ay ku tagayaan axaadiistan nahyigao dhan baa ka hor imaanaysa saddexda qowl qowl oo kaleba marka mucaarado kama nabadgeli karaan iyo iyo axaadiis saxiixa inay wejiga isku dhiftaan oo ka hor yimaadaan عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم القائد فلا تستقبلوا قبلة ولا تستقبلوها بوبول ولا قائدا ولكن شرقوا وقربوا قال ابو ايوب وحي ابو ايوب الانصاري فقدمنا وان قلني الشام شام بان قلني بيري ومركي دي شام لا فرنا هي وي ابو ايوب الانصاري فلقى اصحابته دي شام يا وح كفرتي ايو كملها فوجدنا وان هلني بيري مراحيض بان هلني بلاهي مسقوله بلاهي قد بنيه لا ديسي قبل القبله qiblada faleejahadeedii loo dhisay baa leedahay oo markaad dee musqushii gelaysin ilaa musqushaa kuma sahlana qofku meel kasta inuu iskaga jeesto uma sahlana inta badan marka waxa uu qofkii un ama qaabilahaya durjeedinaya qibladii weyi qaad buu miyoo la dhisay qiblalqibla qiblada jahadeedii fananxarifu waan gadoomayna canhaa xaggeeda xoogaa waa iska iilayna weyi wanastakfirullaha ilahina waa ka qufaan dalbayni qaala wuxuu yihi nacam qaala nacamtu halkee la socotaa qultu lisufyaan binu cuyayna waxaan uii yay binu saciid yaxya binu yaxya dhe samicta ma maqashay aluriya yadkuru sheegahaya can cadaa ibni yaziid xadiidkan sheegahaya qaala markaas wuxuu yihi sufyaan binu cuyayna nacam bu xadiidkan zuhri waa ka maqlay imaam zuhri waati lahayn qaala nacam baa meesha ku jirta marka waata nacam halkaa horay la socotaa marka abu ayub alansaari de waa soo sheegnayo isaga madhabkiisu waxa weeye ama dhismaha la joogo si xadiidkii nebiga ma ka maqlay isagu wuxuu ka maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam nahyigii inaan qiblada lalala qaabili karin qadaa xaajihii lalana dubur jeedi karin isaga marka saxaabigan wuxuu macduur ku noqon karaa inaan axaadiistan kale oo markii dhismaha ay tahay lala qaabilahayo oo cabdullahi bin cumar iyo jaabir iyo caaisha iyo ay warinayaan inuusan soo gaarin baa marka meesha ka cad weya sani marka isagu maadaama kuwaan aysan soo gaarin markii horena nebiga uu nahyi ka maqlay sidiibu ku socdayo markaan musqulahaas xaggii qibladii ama la qaabilaya ama loo dubur jeedan dhinacii qibladii u dhisan markaan galno xoogaa inxiraaf baan samaynaynayoo qiblada waa iska iilaynay buu yidhi maaragtay waana ilaahay baan na ka qufaan dalbaynay buu yidhi o xoogaa waa baqayna inaan ma nahyigii ku dhacno ayaan ka baqaynay buu yidhi قال الإمام مسلم حدثنا أحمد بن حسن بن خراج حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عن سهيل عن القعقاع عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم هدو فريس على حاجته حاجته هدو فريس فلا يستقبل القبلة الذي يستقبل ولا يستدبرها يسنى أدبر شيء بيريد حديث كان حديث أبا أيوب الأنصاري وإسلام معنه labaduba waxay ku ku ziyaadinayaan xadiidkii hore salmaan alfarisi de istiqbaalkii ayuu isagu caddeeyey in la nahyinayo kuwana maxay ku ziyaadiyeen in asna istidbaarkiina asna uu manhi yahay wey qala alimam muslim xadathana cabdullahi bn maslamata bn qacnada xadathana sulayman yani ibn bilaal ibn bilaal can yaxya bn saciid can moxamed bn yaxya can camihi waasic ibn xaban qaala wuxuu waxaan ahaa usali mid tukada fi lmasjidi masaajidka aan ku tukanay masjidu nabowiga oo cabdullahi bin cumarna musnidun wuu tiiriyey dahrahu dhabarkiisa ila alqiblati qiblada intikaa meel busaha dhabarkiisa qiblada xaggeeda ugu tiiriyey falamaa qadaytu salaatii salaadayda markaan gutay insaraftu ilayhi waan usoo gadoomay cabdullahi bin cumar min shaqiiba laya dhinac dhinac baan ugu soo gadoobay markaan salaadii dhamaystay faqaala cabdullahi wuxuu yidhi cabdullahi bin cumar yaqulu naasun dad baa waxay ku qowlahayaan ida qacadta haddaad fariisatid lilxaajati qadaa xaajihi takunu laka kuwa ahaanaysa falaa taqcudha fadhiisana mustaqbila alqibla adoo qiblada qaabilsan walaa bayt lmaqdis bayt lmaqdis adoo qaabilsan wey mustaqbila alqibla qiblada qaabilsan walaa bayt lmaqdis walaa mustaqbila bayt lmaqdis bayt lmaqdis adoo qaabilsanna ha fadhiisan wey hadda qiblada ogow istiqbaalkiisoo manhi maahan baytulmaqdes qofkii hadduu qaabilana isbaar weeye oo qibladiibaa u dugurjaysi oo nahyigii kala asna meeshii imaanahayo wey qaala cabdullaahi wuxuu yihi walaqad raqiitu waan fuulay biyo maalin calaa dahri beytin guri dhabarkiiba fuulay biyo kor baan guriga ka fuulay fara-aytu rasuulallahi baarka sal ly slam qaacidan isagoo fadhiya indhihiisii baa dee ku dhacay calaa labinatayn isagoo ku fadhiya laba bulkeetin mustaqbilan isagoo qaabilsan bayt almaqdes lixaajati xaajata u qaabilsan wey marka waa dhismihii wey meel dhisma ah nabigu xaajadii ku gudanahayay ayuu xadiidku caddaynaya wey oo meel loo diyaariyey ay ahayd weye dee magaalada madiina waktiyalka lagu sameeyey suuliyaalka iyo waa waktigii dambe weye sida xadiidka saxiixa caaisha ay cadaynayso wey waktigii hore magaalada madiina ma aysan lahaa jirin wey laakiin waktigii dambe ayaa loo dhisay oo musqulo iyo ay yeesheen faraaytu rasuula marka qaacida asagoo fadhiya calaa laabinatayn laba bulkeet bale mustaqbilan isagoo qaabilsan baytulmaqdis lixaajati isagoo u qaabilsan hadda markuu baytulmaqdis qaabilsan yahayna qibladii buu dubur jeedin xadathana abubakr bn abi shayba xadathana moxamed bin shaal cadim xadathana cabdullahi bn cumar can cami qasim ibn xaban an ibn cumar qaala wuxuu raqiitu waan koray calaa beyti ukti ba leehay xabsata aheed ba leehay gurigii xabsa baa leedahay ayaan fuulay hadda gurigii bun cadday faraaytu rasulla marka qaacidda asagoo fadhiya lixaajati mustaqbila sham sham isagoo qaabilsan ba leehay hadda baytulmaqdis sham bay ku taallaa wey kamid tahay wey mustadbira alqibla qiblana u dibur jeediya nabigu alayhi salaatu wasalaam marka meesha cabdullahi bin cumar uu diidahaya waxa weeye waan soo marnay hadda xadiidkii waa nakii sharaxa ka taabanaynay oo abi daawuudka uu wariyey uu kala farqinahaya dhismaha iyo banaanka midda cabdullahi bin cumar uu diidan yaha ma ahan halayskala qaabila macnihiisu ma ahanoo dadku mar meel banaana iyo meel dhisma haddii la joogiy halayskala qaabilo ma ahan macnaha uu diidan yaha waxa weeye meelaha dhismaha iyo musqulaha iyo loogu talagalay marka la joogo manhi ma ahan qofki inuu qibladii ama u duburjadiyo ama uu qaabilo maxaa yeele waxaan arkay buu leya nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qalbaal xaajihii gudahaya meeshii dhismaha loogu talagalayo ku gudanahaya oo qibladina udubur jeediya shaamna qaabilsan ayaan arkay buu yiri laakiin maahan cabdullahi bin cumar inuu istiqbaalka iyo istidbaarka meel kasta uu banaynhayo macnaheedu ma ahan xadiidka baabu nahyi buu baab yahay can ilistijaa'i bilyamiin gacanta midigta in lagu isinjoodo qaala imam muslim xadathana yaxya bn yaxya akhbarana cabdiraxman bn mahdi can hamaam bin can yaxya bn abi katiir can cabdillahi bn abi qataada can abihi qaala wuxuu qaala rasul lah sal ly slam waxay leeyihiin culummadu cabdiraxmaan binu mahdigan hamaam ka qaadahaya ayadan tasxiif baa dhacay bay leeyihiin oo raggii imaam muslim ka dambeeyey ayaa tasxiifkan ly nusqooyinka xaggooda maxaa yeelay riwaaya dambe waxaa soo socda hishaam wey nin laga qaadahayo oo yaxya bn abi katiir ka qaadaya marka hamaamkan waxay leeyihiin waa tasxiif bay leeyihiin xad akhbarana cabdiraxmaan bn mahdi can hamaam ma ahane can hishaami weye saasaa rag badan oo muxadisiinta kamida ay caddaynahayaan weye waa kan hoos imam nawowi ka le waqad awdaxa ma qultuhu alimaam alxaafid abu moxamed khalaf alwasidiy faqala rawahu muslim can yaxya bnu yaxya can cabdiraxmaan bn mahdi can hishaami wacan yaxya bnu yaxya can wakiica can hishaami can yaxya bn abi katir fasaraxa imaamu khalaf wuxuu caddeeyey بأن مسلم رواه في طريقين عن هشام الدستوائي وكوريوي فدل هذا على أن همام بالميم بالله تصحيف وقع في نسخنا بعيب له من من بعد مسلم له قال الإمام مسلم كدم بيصير رواد أي فات تصحيف كانوا كدعي لكن الإمام مسلم نفسي سماهم عن عبد الله بن ابي غدا عن ابيه بليه وابي قتاده قال وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن يوسن قبن من بير احدكم احدكم ذكره يوسن قبن من بير بيمينه midigtiisa yuusan ku qabanin bu nabigu calayhi salaatu wasalaam bale waxaal weya buu isagoo kaadinhayo wey markuu kaadinhayo yuusan qofku qofka raggaahu dakarkiisu yuusan gacanta midigtaa ku qabanin wey walaa yatamasax baa leeyahay yuusan masixin baa leeyahay min alkhalaa'i xaggii musqushi baa leeyahy biyamiinihi midigtiisii baa leeyahay macnaa markuu isijoonahayo masxigaan iyo hadda laga wax wey waa isijadi wey walaa yatamasah yuusan masixin baa leeyahay min alkhalaai baa leeyahay baleeyahay baleeyahay khalihi baa leeyahay khalaa hadda isagu wuxuu leeyahay walkhalaau bilmadi baa leeyahay baleeyahay huwa alqaa'idi weye ba leeyahay saxaradii weye maxaa yeele yuusan saxarada xaggeeda iskaga masixin biyamiinihi midigtiisa oo macnaa markuu dee saxaradii iska dhaqahayo yuusan gacantiisa midigtaa isticmaalin weye usgan weye ama min alkhalaai xagga musqushina waa la dhihi karayo si caam ay unoqoto kaadidii iyo saxaradii marka marka laleeyahay yuusan saxaradii kaadidii yuusan saxaradii macnaa iskaga dhaqan gacanta midigtaaho ma ahan in bawlkiina la ogol yaha wey labadooda waa isku mid maxaa hadda waxaaba soo hamartay laa yumsikana axadukum dakarahu biyamiini wahuwa yabuun haddiiba la diiday dakarkiisi inuu gacantii ku qabta weeye midigta aheed ba leeyahay inuu kusii isjoodana waaba kasii daran tahay wey lama ogola wey walaa yatamasa yuusan masixin ba lehay yuusan ku isjoonin minalahi ba lehay xaggii saxaradii biyamiinihi ba lehay walaa yatanafas yuusan ku neefsan buy fil cinaai weelka yuusan ku neefsan buy nabigu calayhi salaatu wasalaam weelka dhexdiisa macnaa markuu weelkii biyihii ku jira iyo cabahayo in weelka dhexdiisa qofku uu ku neefsado waa manhi wey waa iskanhay dariiq aadaabtu waxay tahay sharaabkaaba waxay tahay qofku markuu neefsanahayo waa axaadiisa way noo imaan doontaayo neefsi oo dhan in loo diidan yaha maahan oo saddex neefood baa nebigu ku cabi jirayo way noo imaan doontaa macnaa markuu sharaabkii cabayo saddex jeer buu neefsan jiray nebigu alayhi salatu salaam laakin muxuu ku neefsan jiray khaarijun inaad inta weelka afka ka qaado maxaa yeele weelkii aad biyaha ka cabaysay ama aad caanaha ka cabaysay ama waxaa kaloo sharaaba inaad ku dhex neefsatid aadaabtu maaha maxaa yeele waxaaba laga yaabaa shay mustaqdarahoo sankii iyo wax ku jira diif iyo wax lamid ahoo kale iyo inay wax kusoo dhacaan baaba laga yaabaa oo adigii laftaada xataa sharaabkii aad mustaqdartid oo qurumaysatido oo meeshaas uu kaaga talfo wey ama qof kaloo kula isticmaali lahaa marka inaad ku dhex neefsanaysid uu qurumaysto wey hadda waxaa lii isjada iyo maxaadiyihii maxaa inaan lagu neefsan iyo labadan wax shuqulba iskula maahane dee inta badan waqtiyadii hore waxa weeye markii qofku weelkii uu u isticmaalay isijadii marar badan waxaa dhacaysa biyaha kusoo harahaya weelkii biyahaas hadda qofkii waa u baahan yahayo sharaab iyo wax lamida buu ugu baahan yahay hadduu marka biyahaas carahayo weeye yuusanba weelkii dhexdiisii yuusan ku neefsan bu nabigu alayhi الsalaatu wasalaam xadaثna yaحya بن yaحya akbarana wakiع an hisham bn sawاy بn abi kaثيr an cabdالlahi بn abi klad an abihi qala qala rasul sl ly slam ida dakla axadukum hadduu galo alkhalaa suuliga hadduu galo falaa yamasa yuusan taabanin weeye dakarahu dakarkiisa biyamiinihi midisiisa yuusan ku taabanin weeye bidixdu ku taabanaya iskale hawshan wey وxadaثna بn abi cmr xadaثna atkfi an ayub an yaحya بn abi kaثيri an cabdالlahi بn abi klad an abi qataada ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaa nabigu waa nahiyey an yatanafasa ruuxii inuu ku neefsado fil inaaya weelka dhexdiisa wa an yamasa qofki inuu taabtana waa nahiyey dakarahu biyamiinihi wa an yasta yastadiiba inuu ku istinjoodana nebigu waa nahiyey biyamiinihi midigta yastadiiba macnaa an yastanjiya wey inuu ku istijoodo biyamiinihi gacanta midigta inuu ku istijoodana wuu nahiyey nebigu alayhi salatu salaam bidixdaa istinjada iyo waxaas markii farjiga lagu taabanayo lagu dhaqahayay kulli bidixdaa iska leh gacanta midigtaana waa u kaalmaynaysaao biyihiiya kula shubaysaa baabu tayamumi buu baaba yahay fi duhuur dhalay dahaaro qaadashadii la midigaysto baabu tayamuni tayamuni midigaysigii fi duhuuri iyo wakayrihi dahaaro qaadashadii iyo wixii kayrkeedaho wax alaala wixii baabu takriimaho wanaagsan oo dhan in midata midigta lagu bilaabo xadثna yaحya بن yaحya التmimiy aخbarana abواحwas an an abihi an masrوq an aشha qal waxay tii in kana rasuul الlahi wuxuu aha salى الlahu عalيه وsلم rasuulka ilahay la yuxibu mid jecel atayamuna midigaysigi fi ظuhuurihi markuu nbigu dahaaro qaadanayo idaa tadahara markuu dahaaro qaadanahayo wa fi tarajulihi balehay markuu bale uu shalaysanayo idaa tarajala marka uu shalaysanahayo wa fi inticaalihi markuu kaba kabaysanahayo balehay yantacala markuu kaba kabagashanahayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dahaaro qaadanahayo tayamunku jeclaa midigaysiga saasaa sunna ah matsalan labada gacmood oo kale midda midigtaa baad hormarinaysaa labada luqood oo kale markii waysadii midda midigtaa baad hormarinaysaa wey waa kuwa culimmadu dhihi jiray hadduu marka khilaafo gacantii bidixdaa baad hormarisay wugtii bidixdaa habaad hormarisay waa saxiix wax allaala marka wixii baabu takriimahoo wanaagsan oo baabu tashriifa oo dhan waxaad ku horumarinaysaa midigta sida dharka xirashadiisii iyo markii matsalan surweelkii oo kale qofka uu gashanahayaayo kale iyo midigtiibuu ku horumarinaya wey hufkiibuu gashanahayaayo kale masaajidkiibuu gelahayaayo kale lugta midigtaabu ku horumarinaya cadaygii dhinaca midigtaabaad ka bilaabaysaa markii qofkii indhakuurahaya ga maratay isha midigtaa ayuu ka bilaabahaya wey cidiyihii markuu jarahayo gacanta midigtaabuu horumarinhayaayo kale shaaribkii markuu iska xiirahayo kale iyo markii timihii uu shallaysanhayo kale si hadda xadiidku caddaynhayo kale iyo markuu timihii iska xiirahayo kale iyo waxaa noogu imaan doontaa xajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xajatulwadaaci iyo markii nebigu uu timaha xiiranahayay ninkii xalaaqa ahaa midigta ka bilowgay nebigu calayhi salatu wasalaam dhinaca midigta ayaa la hor xiiray wey waa wax hadda dadku iska caadiyan oo kaleba ay u haystaan laakiin waa wax qofku markuu sunnadii uu waafaqhayo ku dadaalahayo sawaab weyn uu ka helahayo wey ma ahan marka waxay wax iska caadi ah keliya ay ku noqdaan waa inaad ogaataa wixii sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay tahay sidoo kale marka salaada laga salaameysanayo gacanta midigta loo salaamsa lagu bilaabay markii la dahaaro qaadanayo midigta markaas la hormariyo iyo waxaasoo dhan akligii iyo shurbigii iyo kulli midigta lagu bilaabo wey musaafaxadii qof aad salaamaysa iyo xajaru asadkii markaad salimsanaysa iyo waxaalaala waxaasoo dhan wixii aan baabul takriim ahayna sida musqul la gala iyo kale iyo xaakadii iyo kale iyo isinjadii oo kale iyo dharka marka la iska siibahaye iyo waxaasoo dhanna maxaa iska leh biixdaa lagu horumarinaya markaad musqushi gulaysid lugta biixdaa baa horumarinaysaa markaad xaoobasa dhinaca biixdaa baa utufaysaa isinjadii biixdaa ku insjoonaysaa markaad dharkii iska bixinaysa sidoo kale iyo surweelkii waxaad ka bixinaysaa lugta biixdaaba ka hormar ugu horumaraysa ka bixinaysaa wey ama shaatigii gacanta biixdaaba ka bixinaysaa wey waka kabihii sidoo kale lugta biixdaaba hor bixinaysaa in kaana rasuul waxaa la yuxibu mid jeclaa tayamuna midigaysigii bale bu jecla balehay fii duhuurihi markii uu daharo qaadanayo yaa tadahara markuu daharo qaadanahayo wa fii tarajulihi markuu shallaysanayo yaa tarajala markuu shallaysanayo markuu shallaysanayo dhinaca miigta bu nebigu ka bilaabayo wey wa fii inticaalihi markii uu balehay kabagashanayo idantacala markuu nebigu kabagashanayo alayhi salaatu wasalaam laakin waxaa jira waxyaalo markii qofka uu weysaysanayoo kale iyo haddii labadiisa gacmoodba ay saliim tahay aan ayaka tayaamun iyo aan ahayn hal mara lala imaanayo sida masalan labada dhegood oo kale iyo hal mar baa lawada masaxahayaa wey labadaas dhaban iyo markaad wejiga dhaqaysid oo kale iyo ilaa waxaa sunaa labada gacmoodba in lagu wada dhaqo labadii gacmoodba hal mara wada marinaysaa labadii dhaban iyo labada kaf sidoo kale calacalood hal mar ha wada dhaqaysaayo ayaka midda miigta iyo hormari mayso wey laakiin waa markay dhihi jireen fuqahadu waa qofkii aan labada gacmood mid go-nay haddii labadii gacmood mid go-an yahay waxaa qasab ah labada dhagood isku mar ma masixi kartid labadii dhaman isku mar ma dhaqi kartid wey waa inaa marka marka midigta hormarisaa markaas xadaana cubaydlah bn xadaana abi xadaana can abihi can masruq an cashta qaala waxay tihi kaana rasuulah waxaa sala la lay slam yuxibu tayaamuna midigaysigiibu jeclaa fi shanihi shanigiisa kullihi dhamaanti macnaa wixii baaba takriim oo kullihi waa noocaas fi naclihi baa leeyahay mar kabtiisa baa leeyahay manaa fi libaasi naclihi wey fi libaasi naclihi kabtiisa markuu maranayo wey hadda naclihina nusqooyinka qaar bu qaba nusqooyinka qaarkoodna fi naclayhi labadiisa kabood manaa marka labada kabood uu xiranahayo wey fi naclihi baa le fi lubsi naclihi baa leeyahay ama fi lubsi naclayhi labadiisa kabood ba leeyahay haddii marka mufrad laga dhigana haddii mufradka waa ku dhihi jiray marka shay macrifaa loo idaafeeyo waa camimahaya wey jinsu nacli bay markaas noqonahaya wey markii un u xiranhayada midigta iyaa isku bilaabaysa iyo watarajuli markuu shallaysanayo iyo wadahuuri markuu dahaaro qaadanayo intaba taya midigtu jeclaa inuu ku bilaabo baabu nahyi buu baab yahay can itakhalli in qofkii uu ku xaajo guto fi duruqi wadooyinkii iyo wadilaali hooseyoolkii maxaa yeelay aadaabtii dagaalada islaamka waa waa khilaafsan tahay qofku inuu dadkii maal daro uu u keeno lama doonahayo oo ilaa waxay ahayd aadaab sharcigu waxay ahayd qofku inuu la dagaalamo wax allaala wixii mujtamaca madaro iyo dhibaato u keenayo wey marka aadaabta sharcigaba way ka hor imaanaysaa wey marka saas darteed waa manhi la nahiye qofku meelaha hoosaska oo dadka isticmaalayaan hooska iskugu imaanahayaan wey iyo meesha dariiqayo dadku marahayo maxaa yeele dadkiibuu nijaasanaya dariiqi hadduu qofkii kaadi la fadhiiso ama uu saxaro la fadhiiso waa dadkiibuu tanajus ukeenaya wey sidoo kale geedkii hooska lahaa iyo hadduu maaragtay la fadhiiso oo kuwa fuqadu dhihi jiray iyo geedka sidiisa sidoo kale miraha kale iyo yani xataaba la harsan laakin miruu leeyahy ilaa dadku mirahan baa lagu isticma lagu intifaacaya haddii mirihii marka qaar soo daataan oo nijaasadii hoos taalo mirihii waa nijaasoobahayaan intifaacoodii baa dadkii ka dhimanayo wey qof kastana ma uu heli karo wax uu maratay ama uu maratay ku nadiifsado iyo uu ku dahiro ma wada heli kara dadkii bal in badan dadkii waaba istiqdaarsanaya xataa hadduu heli karo uu ka cararaya wey marka manaaficdaas ayaa ka talfinaysa waxaa kaloo ayadaha manhi noqonaysa mawaali dulmaa meelaha biyaha iyo fadhiistaano dadka meelaha keliyaalka iyo meelaha balliyaalka iyo lama ogolo qofku inuu qadbaal xaajo kula yimaado wey maxaa yeele waa meeshii markii roob yimaado dadka biyihiiya u fadhiisanahaya wey haddii biyo yar hadda galaanna waxaan waaba nijaasaynhayaan wey hadday xataa biyo badan yihiinna waxaa laga yaabaa inay biyihii taqayur iyo uu ku dhacaan weyo ay saas ay isku bedelaan oo nijaasa ay noqo marka lama ogolaanahayo xadathana yaxya bnu ayub wqutaybata wbn xujr jamica an ismacil bni jacfar qaala ibnu ayub wuxuu yihi xadathana ismacil ismacil bn jacfar weya ahbarani alcala cala ibn cabdiraxman bn yacquub wey an an abi hurata ana rasul lah sala la alay slam qaala wuxuu yihi itaquu ka cabsada bu nabigu alayhi salatu salaam mana ka dhowrsada allaacinayni labadii wax lacnadaysay macnaa aljaalibeyni lilacni wey labadii lacnada soo jiidaysa wey ayakii baa lacnadii loo tiiriyey maxaa yeele sabab bay u noqonhayaan wey inta badan dadkii markay hooskii iyo yimaadaan oo kale oo damcaan geedkii iska hoos fadhiisan jireenoo ku nasan jireenoo harsan jireen inay yimaadaanoo hadday lagu arko qof maaragtay meeshaan xaaje ku gutay weyi qofkii waa lacnada hayaan waaba da- dadka caadadiisa way waa caay hayaanoo waa lacnada hayaan qofkii sidoo kale wadadii la marahayay markuu qofkii balaayo uu ku istaago ama warka wadadii oo wax looga gooyo markuu arko marka dadkii waa la lacnadaya wey marka lacnad bay soo jiidayaan ayaku laftoodu wax lacnadi mahayaan laakin lacnadii bay sabab u noqonayaan saa darteed ba ayaka inay wax lacnad hayaan laga cabiray wey qolaa waxay ayaku leeyihiin inkastoo macnahaas laga xoog badan yahay laacinka faacilkaa bimacnaa mafcuul laga dhigahayayo allaacinayni almalcuunayni labadii la lacnaday qaal wama laacinaan labada la lacnada maxay ya rasuullahi qaala wuxuu alladii yatakhala midka balehay ku xaajo gudanayay fi dariiqi nnaasi ow fii dilihim dadka hooskoodii ku xaajo gudanahayay wakaas marka haddii laga cabiro faacilka bimacnaa mafcuul la yidhaahda loola jeeda hadii la yidhahdo marka wax kale in lasoo qadaro looma baahna laakin haddii faacilka sidiisa aan u dayno waa in wax lasoo qadaro itaquu ka cabsada allaacinayni macnaa aljaailayni lilacni labadii lacnada soo jiidaysa ka dhawrso iska ilaaliy qaaluu waxay yidhahdeen wama laacinaani labada macnaa wama ljaalibaani lilacni lacnada labada soo jiidaysa maxay ya rasuul allah qaal wuxuu yidhi alladii macnaa takhali ladii kii ficilkiisii yatakhalaa ku xaajo gudanayay fii dariiqi nnaasi ow fii dillihim bale ama dadka hooskoodii bale waa aas labada soo jiidin qofka dadkii dariiqay marayeen ku xaajo gudanayay yatakhalaa macnaa ku xaajo gudanaya fii dariiqi nnaasi wey ow fii dillihim amase takhali ladii midkii takhaligiisa yatakhalaa ku xaajo gudanayay fii dillihim dadka hooskoodii wey labadaasuba lacnad bay soo jiidaan ee ka dhowrsa nabigu calayhi salaatu wasalaam khadaabi iyo rag badan oo aimaa waxay leeyihiin hooska la diidahayo waa meelaha dadka maqiilka iyo u aho iyo maaragtay meel ay fadhiistaan iyo meel ay degaan iyo laakiin hoos hadduu yahay oo maaratay wax isticmaalahaya aan la arag markaas waxay leeyihiin dhib ma lahan bay leyihin wuu ku xaajo gudan karaa wey meel duuro baadiyayo geed aan laba isticmaalino wax aan lahaasado aan ahayno haddaad hadda heshidoo kale ilaa mararka qaarkood xadiis baa ku soo arooray nabigu geed maaratay hoosi uu fadhiisay nakhiil ah wey saasaa kusoo aroortay bab listinjaai bu baab yahay bilmaai lagu isjoodo min atabaruzi baa leedahay kortagii baa leedahay manaa xagia marka qofku kor tago tabaruska culamada waxay dhihi jireen kortag bay dhihi jireen biraaska ilaa awal asalki baraaska waxaa la dhihi jiray makaanka waasica la dhihi jiro meelaha waasica marka ba leedahay kortagii iyo macnaa qadaaulxaajadii baa tabaruskii looga kinaayoodo wey qadaaulxaajadii maxaa yeelay waktigii hore waxay ahayd waa markii hadda sheegayno magaalada madiine iyo ma aysan lahayn wey waata caaisha laheed amarkana waa carabta hore amarkeeda u ahaayo dee carabta iyo dad baadiyaha u qaalib yahay ahaayeeno musqulo iyo dad u qaalib yahay dhinacooda iyo jaanibkooda iyo xadaaradaas ma aysan ahayn wey marka duurkaasaa la iskaga aadi jirayo baraaskaasaa la isticmaali jiray kortagaas wey duurkaasaa xaajada lala aadi jiray wey baabulsbilmaay lagu hisiyo min atabarusi kortagii ba leehay marka kortagana maxaa looga kinaayoonhaya qadaalxaadi qofku markuu la yimaado ama musqul ha aado ama meel banaan ha kula yimaadee xadaثna yaxya bn yaxya akbarana khalid bn cabdillahi an khalidin can cada bn abi mamun can anas bn mali ana rasul s dakala xaa'idan buu galay beer watabicahu waxaa raacay gulaamu baa raacay buu yihi macahu ay ku sugantaa midatun bale ubaweysaad wiil bale ubaweysaad sida ayaa raacay kuwa askaruna ah ka noogu yaraa wiil abaa raacay fawamaha wuu dejiyey balehe midaadii cinda sidratin geed agteed faqadaa rasuullahi wuu gutay xaajatahu fakharaja calaynahu inuu kusoo baxay walxaal qadisan jaa bilmaay biyihii ku isjooday waa wiil yar hadda ogow dadkii balse aadaabkii u fahmahayaan nebigu uma tegino ma uusan kor istaagine geed meel ka soqitay ayuu biyihii udhigay si nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu xaajadiisii u dhamayso biyaha uu isticmaalo weye xdثna abubkr بn abi shayba xadثna wkic وqundur an شhucbata xadثna mحamed بn msنى wlfd xadثna mحamed jafr xadثna شhucbata an ada بn abi mamun anas بn malik yaqul kan rasul waxa sal ه عlيه وslam ydkl mid gala alkhalaa suuligii bu galahay faaxmil waan xambaarahay ana anigi iyo waqulaam wiil naxwi aniga ii dhow baa leeda manaa qariibi mid ii dhow xagga da'da idaawatan baan xambaaraynay oo mima indiye ah iyo wanazatan ushii takiga laheyd canizada waa usha hoose takiga kula wey in badan marka nebigu calayhi salatu salaam canadadaas wada jiray ama sli jiray wey meelaha marka aan sudrada lahayn oo kale iyo hadduusan masaajidka joogin iyo hadduu meel banaan uu ku tukanayo hortiisu ku mudo jirayo sudradu salaada ka dhiga jiray fayastanji ku isujoonay nebigu markaas aan biyaha iyo usha sidnay bilmaai biyuhu ku isujoonayay hadda labadaas sababka loo siday mid buu caddeeyey oo uu badii waa caddeeyey wuxuu yihi fayastanji bilmaa labadoodii anas iyo wiilkii midna ubadiibuu sida midna ushiibuu siday nebigu marka biyihiibu ku isijooday buu ku yidhi midda kalena axaadiisa kala caddaynayso waa sababkaas hadduu meel banaan ay joogo iyo nebigu inuu sutro ka dhigto wey waxadathani zuhayr bn xasan waabu qurayma walafdu lizuhayrin qaala qaala lafdu lizuhayr xadathana ismaaciil yani ibnu culaym xadathani rawx ibn qasim can cadaa ibn abi mamnuun can anas ibn malik qaala kana rasuulah waxaa sala allah alay slam yatabarazu mid kor taga buu ahaa lixadati xaadiisa mid kor taga balehe ayuu ahaba lehe oo banaanka u baxa faatihi waan ula imaanayo nebigu bilmaai biyaan ula imaanayo fayataqasalu manaa fayataqasalu macnaheedu waa maxay wey fayastanji wey wuu ku istinjoonahayo wey bihi bilmaa biyihii ayuu ku istinjoonahayo isku dhaqahayo nebigu calayhi salaatu wasalaam marka axaadiistan waxay kutusinaysaa oo meelahan kutusinaysaa qofka faadilka ahu inuu adeegsan karo balehe fadliga laho wanaagsan inuu bacdi asxaabtiisa kamid a xaajaadkiisa u adeegsan karo ila waa nebiga loo khidmaynhayay khidmatu saalixiin dadka waa wanaagsanayo in loo khidmeeyo iyo dadka ehlu fadliga weye oo saasna lagu barakaysa weye iyo sidoo kale biyihii in lagu istijoonayo weliba suna yihiin kana maaragtay fiican yihiin inuu qofku dhagax keliya iyo wax kamida uu ku gaabsado ee labadooda ay fadli badan tahay inuu labadiiba xataa kulmiyo saas darteed jamahir culama o dhan waxay ku tegayaan waxaa fadli badan qofku marka horena inuu isticmaalo dhagax ama wax lamid aho nijaasadii iyo wixii ka qalajinahaya inuu isticmaalo kabacdiina biyihii uu isticmaalo tasaa ugu fadli badan bay leyihin hadduu marka midkood ku gaabsanhayo midkuu rabo ku gaabsan karaa ama dhagaxii ha noqoto ama biyihii ha noqoto wey laakin in badan waxay leeyihiin waxaa afdal noqonaysa biyihii baa leeyahay dhagaxii ka fadli badan bay leeyihiin baabu lmasxi cala alkhufeyn ayuu u baab yahay khufeynkii oo la masxo ayuu u baab yahay qaala imaamu muslim xadathana wuxuu xadathana yaxya bnu yaxya atamimiy waisxaaq bn ibrahim abu kurayba jamican abi mucaawiya xaw xadathana abubakr bn abi shayba xadathana abu mucaawiya wakiicun walafdu lyaxya qaala wuxuu yihi akhbarana abu mucaawiya can ilacmash can ibrahim can hamaan qaala wuxuu yihi baala jariiru jariir baa bawlay oo kaaliyen waa jariir binu cabdillahi albajali saxaabigii jaliilkaa wey uma wadaca wuu weysaysay wamasaxa calaa khufayhi labadiisii khufna wuu masaxay faqiila waxa loo yiri atafcalu haada ma masxiga khufeynkaa samaynaysaa qolaasaa u tiri qaala wuxuu yihi nacam waan samaynhayaa buu yidhi ra'aytu rasuul allahi baraka sala alay slam baala nebigu waa weysay waa weysaysay wamasaxa calaa khufayhi labadiisii khufna wuu masaxay qaala alacmashu wuxuu yidhi sulayman alacmash qaala ibrahim ibrahim naqaci baa wuxuu yidhi kaana shanigu kaana wuxuu ahaa shanigu yucjibuhum inuu cajab gelinahayo humtaas yaa loo celinayaa waa asxaabu cabdillahi bni mascuud wey raggii kuufiyiinta ahaa waxaa cajab gelin jirtay cabdullahi bni mascuud si riwaayad dambe cadday doonto haada alxadiisi baa cajab gelinaya lianna islaama jariir jariir bn cabdillahi islaamkiisu kaana wuxuu ahaa bacda nuzuuli lmaa'ida suurat lmaa'ida aayadda ku jirta markay soo degtay oo suuratulmaa'ida soo degtay kabacdigeedba ayuu soo islaamay ilaa suuratulmaa'ida maxaa ku jirtay taqsiluu wujuhakum waidiyakum ila almarafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum lugihii iyo in dhaqay dhaqitaankoodii baa suuratulmaa'ida aayadda ku jirta ay caddaynaysa weyi haddii marka islaamka jariir hormari lahaa oo nin wakti hore soo islaami lahaa uu ahaa lahaa intaan maaida suuratulmaa'ida aysan soo degin maxaa ixtimaal noqon lahaa khufeynka masaxooda inay aayadaasu ay nasakday oo markaa kabacdi aan la masici karin laakiin markii suuraddu soo degtay kabacdi buuba soo islaamay ninka la yidhaahdo jariir bin cabdillah kuwa soo islaama kabacdina wuxuu arkay nebigoo khufeynkiisii masaxahayo marka waxay leeyihiin xadiidku wuxuu caddaynahayaa macnaha aayadda lagala jeedo inay tahay oo laleeyahay qofka hal dhaqan laleeyahay lugaha waa qofkan khuf wadan weyi ama qofkii khuf wata khufkiisii u masaxaya hadduu awal dahaaro iyo ku gashay shuruudiisii hore uu soo kamilay marka sunadii waxay taksiis ku samaynaysaa aayaddii macnaheedi xadثna وxadثna isxاaq بن ibrahim وعli بn khsلm qala akbarana cisa بn yunus haw xadثna xadثnahu mحamed بn abi cmr qala xadثna sufyan haw xadثna min ja بn xarif asmili akbarana ibn surin kulhm sufyan iyo ibn ms iyo cisa bn yusuf an acmash bay ka wariyen fi hada isnaadi macnaha xadiisi abi mucaawiya o kale keer fi xadiisi cisa wa sufyan waxaa ku sugnayd qaala wuxuu yihi acmash kana asxaab qaala ibrahimu dheh ibrahimu naqacibi dheh wa kana wuxuu ahaaya asxaabu cabdillahi cabdillahi ibn mascuud asxaabtiisu maca dadkii talaamiiddiisa ahaa yucjibuhum inuu cajab gelinahayo hada alxadiis ba leeyahay liana islaama jariirin bi kana wuxuu ahaa bacda nuzuuli lmaaida suurat lmaaida markay bedaltay kabacdiga soo islaamay xadaثana yaxya bn hatim barna abu khaysamata an acmash can shaqiiqin can xudayfa qaala wuxuu yihi kuntu waana ahaa buu yihi maca nabiyi sala allahu alayh wasalam faintahaa nebigu waa gaaray ilaa subaadati qowmin qoom ba leedahay qashin qubkood ba leedahay subaadadu waxa weeye waa meesha masbalada ayaa la yidhaahdaa weye masbalada meesha ah fantahaa wuu gaaray ilaa subaadati qowmin qoom ba leedahay qashin qubkood fabaala nebigu waa kaadiyey alayh salatu salam qaa'iman xaali nabi soo taagan fatanaxaytu waan ka dheeraaday xoogaa waan ka fogaaday faqaala wuxuu udnu ba leedahay faqaala macnaa ashaara wuxuu ii ishaaray udnu soo dhawow fadanawto xataa qumtu intaan istaagay cinda caqibayhi labadiisa cirbood ogtooda fatawada'a nebigu waa weysaystay markuu waleehay xaajadii dhamaysta weeye famasaxa calaa khufayhi labadiisa khufna wuu masaxay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka fabaala qaa'iman fatanaxaytu waan ka dheeraaday faqaala wuxuu yihi facnaa ashaara udnu soo dhawow qawlku ficilna waa ku yimaada sida qawlkan ugu yimaado ficilna waa ku yimaada macnaa bimacnaa ashaara wey maxaa yeele riwaayada dambaa waxa cadaynaysa nebigu markay xaajadii gudanayay riwa waxay cadaynaya fa ashaara ilaya fa ji'tu marka ibnu xajar alcasqalaani wuxuu leeyahay meeshaan faqaala udnu waa ishaara buu leeyahay ma ahan hadal caadi oo nebigu ula hadlay faqaala ashaara wuu ishaara udnu soo dhawow fadanawtu xataa qumtu intaan istaagayn cinda caaqibayhi baa leeyahay labadiisa cirbood agtooda baa leeyahay fatawadaan marka riwaayan kala waxay cadaynahayaan markaa nebiga u soo dhowaaden waan kasii jeestay buu leeyahay waana asturhaya nebiga calayhi salaatu wasalaam oo saatir baan u ahaa waana sii jeeday buu yii fatawada macnaa hadda fatawadada maxaa ka horeysa wuu isujooday markaas fatawada wuu weysaysay famasaxa wuu masaxay calaa khufayhi markuu weysaystay labadiisi khufna nebigu wuu masaxay calayhi salaatu wasalaam meeshaan marka laba shayba way taallaa mid waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam subaadada sida la ogyahay hadda waxaa lay fa fantahaa ilaa subaadati qoom meel qoom qashin qubkood ah waxay kutusinaysaa meesha uun dadku qashinka ku rido waa meel guryihiiyo ku dhegan oo dadkii un indhahoodii un gaari kara wey ay u jeedi karaan wey sidana adadiisa macruufka nebiga ku aheyd calayhi salaatu wasalaam atabaacudu fi lmadhab bay yidhaahdaa inuu aad u fogaado ila waxay axaadiistu caddaynahayaan nebigu wuu ka xishood badnaa calayhi salaatu wasalaam gabadha bikradayoo maaragtay oo gurigii aabaheed iyo hooyadeed weligeed aan ka bixin nebigu wuu ka xishood badnaa xataa waxay asxaabtu caddaynahayan duurkaa marka la joogay nebigu calayhi salatu salaam oo qadaa-ulxaaja uu damco inuu aad uga fogaan jiray dadkii oo si aan dadka kale aysan u fogaa karin ugu fogaan karin nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam caadadiisii oo noocaas aheyd maxaa keenay in uu halkaan meel muuqata oo dadka indhahoodii u muuqaan uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu xaajadii ku guto midda kale oo iyana meesha imaanaysa waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam sida caadadiisa mustamiradaha lagu yaqaanay markuu xaajo gudanahayo nooc kastaba ha noqoto wuu fadhiiso jir oo waati caaisha ay lahayd man xadatakum ana anabiya kana yabulu qaa'iman falaa tusadiquu ma kana yabulu ilaa qaacidan bayt qofkii idiin sheekeeya nebigu isagoo taagan inuu kaadi jiray ha u rumaynina bay tiri nebigu ma kaadi jirin bay tiri ilaa qaacidan bay tiri saasuu nebigu alayhi salatu salam qada xadiis kula imaan jira marka labadaas ba su-aalaha marka imaanahaya marka mid waxaa la leeyahay horta meeshaan uu subaadatu qoomka uu tegay meeshaan dhow uu tegey waxay leeyihiin sida qaadiciyaad iyo anahu salabahu anahu kaana min ashugli biumuuri lmuslimiin nebigu wuxuu ku mashquulsanaa dadkii umuurtoodii iyo masaalixoodii inuu fiiriyo wey waxaa marka u dhowdahay yidhahdeen markii nebigu majliskiisa u dheeraaday oo inta uu mashquul ku ahaa ilaa mararka qaarkood waa arkaysiin xataa sida kitaabka dhexdiisa noogu imaan doonta oo xadiiska bukhaariga iyo muslimkii ay warinayaan mararka qaarkood xataa nebigu inuu waayey dad suu masaalixii dadka islaamka ugu mashquulsanaa xataa labadii ragco oo sunnada aheyd oo salaadii raatibada ahayd inuu tukado uu waayey nebigu alayh salatu salaam firaaqo uu ku tukado uu waayey marka waa mashquul noocaasa bay leeyihiin markii marka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu firaaqo helay uu ku istaagana waa mar ay kaalidii aada u qabatay ahayd uma suurtoobi karin bay leyihin nebigu alay sla aad inuu ufogaado hadduu aad u fogaalahana waa ku dhib mudalaha meeshaas marka qashinqubka ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tegey si labadii maslaxada marka uu u guto oo maslaxadii qadaa-ul xaajaha ahayd iyo maslaxadii dadka uu isku asurana xudayfana iisoo dhowo u yii suu dadka uga asturo oo nebigii alayhi salatu slam dhabarkiisibu inta istaagay ayuu xaggii kale usii jeestay oo waxa nebigu uu samaynayo marka qofna uma jeedo oo dhinacna waxaa laleeyahay beer baa kasi xigtay oo nebiga beer weyn baa xagga oo kalena ka xigtay meesha uu usii jeedo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo meel marka jidaarkii beerta iyo wixii baa qarinahayo wey oo xaggaa laga arki may dhinacna hadde xudayfe baabaa dhabarkiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ku aadan weeye qofkii wax u jeedaya marka xudayfe keliya ujeedi karaa marka labadii maslaxada nebigu waa gutay bay leeyihiin ciladaasaa marka nebiga qabsatay bay leeyihiin wahaada aladi qaalahu lqaadiciyaal xasan daahirun biimaam nawowi sidaa uu ku fasiray oo nebigu in aysan kaadida iyo hawsha haysa aysan u saamixi karin inuu fogaado taas waa sax buu leeyahay oo aad bayna u wanaagsantahay imaam nawowi sidaas qaadiciyaad uu ku fasiray buu leeyahay marka istaaggan marka maxaa keenay istaaggan culummadu qoloba waxbay yidhaahdaan qolob waxay leeyihiin waxaa jirta carabtu xanuun dhabarka qofka ka qabta oo ay dhihi jireen marka waxaa xoogaa u dawaa qofku ku caafimaadaa isagoo taagan hadduu kaadiyo qolob waxay leeyihiin xanuunkaasaa nebiga hayay calayhi salaatu wasalaam marka imaamu shaafici xataa wuxuu leeyahay waxaan malaynahayaa buleeyay xanuunkaa nebigu inuu waktigaas uu ku sugnaa buu yidhi oo saa uu u sameeyey qolo kale waxay leeyihiin nebiga lowgaa xanuunahayey oo riwaayo waxaa jirta imaamu albayhaqi ay wariyeen oo ducfi baa ku jira oo ahaa anahu sal sl baala qaa'iman licillatin bimacbadihi cillad iyo xanuun uga sugnayd lowga ishiisa wey macbadku baadaha waa baadin rugba wey meesha lowga ishiisa la yidhahdo halkaasaa xanuunaysa de waana aragteen haddaba oo wax mushaahid oo la arkayo qofka badan in badana lowga uu xanuunahayo oo cillad ka qaba lama uu fadhiiso kara qadaa-ulxaajihi wey waa meesha ibnu xajar alcasqalaani uu leeyahay xadiidkaas hadduuba noo ansixi lahaabiyo ducfi baa ku jire wax kale inaan raadinaba kuma umaba anaan baahnaan lahay hinuba ahaan lahaa buyi ila waa daruura meesha timid qolo saddexaad waxay leeyihiin oo dhihi karaan nebigu makaan uu fadhiista ma heli ilaa waa meel qashinquba qashinqubna waa aragta tanajuskii iyo wixii baa ku badan hadduu nebigu fadhiiso taga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa qashinkii iyo wax nijaasaa inay ku jiraanoo nebiga ama dharkii ka gaaraan ama jirkii ka gaaraan nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ka baqay marka waxay arrintii u dhibaato gelisay inuu inta meeshaa istaago saa uu xaajadii u guto ilaa mana uusan fogaa karin qowl kaleo waxaa jira inuu nebigu u sameeyey liljawaaz fi hadihi lmara weliba ibnu xajar alcasqalaani iyo rag kaloo muxadisiina taasay rajaxayaan waa libayaan aljawaaz bay leeyihin ilaa waan soo marnay hadda waysadoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam waysadiisa haalibka aheed maxay aheyd oo daa'imka aheyd inuu saddex saddex iyo nebigu ka dhigi jira waxaan soo marra marmar inuu ka dhigay inuu laba laba ka dhigay baan soo mar waa bayaanuljawaaz inay marka iyo labada haddii qofku waysadii uu ka dhigay inay waysadii ay saxiix tahay tanna waxa weeye dee nebiga calayhi salaatu wasalaam weligii waxaa lagu yaqaanay markuu xaajo un gudanayo wuu la fariisanayo weli isagoo taagan maalinka kahor lama arag inay bayaanuljawaaz tahayo dadku inay ogaadaan qofku hadduu xaajo gudanayo hadduu isagoo taagan uu guto amniga uu ka yahay inuu isnijaaseeyo inay aysan qofkii xaaraam uusan ku dhacayn maxaa yeelay haddaan aanan hadda heli lahayn wax ficila oo noo cadaynahaya qofku taagni inuu kula imaan karo haddaanan xadiidkan oo kale iyo aan la heli lahayn maxaa loo arki laha wixii inay xaaraam yihiin qofna aan loo ogolayn inuu istaag kula yimaado marka waxay leeyihiin raggaa culummadaha qaar kamid a waxay leeyihin waa bayaanuljawaaz bay leeyihiin waxaa in badanna nebiga calayhi salaatu wasalaam afcaal noocaas oo bayaanuljawaazka wuu samay jiray waxaa noo imaan doonta hadda kitaabka dhexdiisa sharaabkao kale marka la joogo inuu nebigu nahiyey qofka isagoo taagan inuu wax cabo axaadiis badan baa imaan doonta maxaana la arkay isagoo taaganoo nebigu cabahayay calayhi salaatu wasalaam waa bayaanuljawaaz marka ficilkan dambe wuxuu caddaynahayaa nahyigii hore nahyu taxriim inaysan ahayn oo nahyu tanziih u yahay oo aadaabtu ay tahay qofku markuu wax cabahayo ama wax cunahayo inuu la fadhiisto laakiin caadadiisa mustamirada maxay aheyd fadhi inuu xaajada uu ku guda jiro ila xadiiskaas kaloo caaisha ay warinayso laga warinayo imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo culamo badan baa warinaysa sanadkiisuna waa saxiix axaadiis kaloo ay taagnideed nahinaysana waa jirtaa laakiin waxay leeyihiin ma aysan sugnaan marka saa darteed culummadu waxay yidhahdaan yukrahulbowlu qaa'iman ila licudr qofku xoogaa cudur inuu jiro mooyaane qofka isagoo taagan inuu kaadiyo waa karaahiyo waana karaahi tanzih bay leeyihin lakin taxriim ma aha isagu imaamu malik ba wuxuu leeyahay haddii uu jooga buu leeyahay meel uu kaaqahayo hadduu istaag kula yimaado inay kaadidii kusoo firfirdhoonto iyo wax lamida hadduu ka baqahayo istaagga yuusan kula imaan buu leeyahay oo karaahiyuu noqonahaya hadduu meelay aamin uu ka tahay ay tahayna wax baasa ma lahan buu leeyahay saasuu imaam maalik isagu leeyahy laakiin in badan culummada waxay u badan yihiin waa karaahiya bay leyihin lakin karaahadaasu karaaha taxriim maahan maxaa yeele shayga sunnada ah shayga kasoo horjeeda muxuu noqonahaya nebiga karaahiye u noqon mayno markaan lama dhihi karo maxaa yeele nebigu jawaaskiibuu cadaynahayay laakiin annaka markii la fiiriyo maxaan raacaynaa sunnadiisii nebiga mustamirada calayhi salaatu wasalaam cumrigiisa hal mara isagoo taagan haddii lasoo naqliyey oo nebigu uu la yimid iyo malaayiintii kale keebaan raacaynaa caadada mustamirada iyo ficilka mustamirkaa ayaanu raacaynaa قال ابن منذر في الإشاق واختلفوا في البلو قائما فثبت عن عمر بن وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قيام rag mar deer asxaabta dhowr dhinacna wax ka sugnaatay mid kasta isagoo taagan inuu la yimid marka laakiin waxaan marna aan aan lahayn waa sunne istaagga ha lagula yimaado rag hadda waaweyn oo sida caalimiinta ibraahim bin sacdin la yihahda iyo maba ogolaa jirin bali qof uu arka isagoo taagni ku kaadinaya ama taagni buu ku kaadiyey shahaadadiisa xataa maba ogolaa jirin bali wuu rajo jir xaafidkii weynaana ibn mundirna wuxuu dhihi jira albawlu jaalisan axabu ilaya wa qaa'iman mubaaxan hadduu qofku taagni kula yimaadana oo macnaha rashaashkiiyo wixii amni uu ka yahay waa banaan tahay marka laakin waxaan midna marna aan jirin weye midda maanta la wado oo dadka hadda maanta lagu dhex wado oo laleeyahay waxaa sunna ah in qofku asagoo taagan uu kaadiyo taas sunna meeshaan ma jirto haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista nebigu ma iska hor imaanaysa weye hadda waan soo sheegnay hadda waysadii nebigu calayhi salaatu wasalaam marmar buu ka dhigay labalabuu ka dhigay maalayada waxaa sunno ah in marmar aan ka dhigno ama laba aan ka dhigno wax ku qawlay ma jiraan saddex saddexdii baa la raacaya oo nebiga caadadiisa musamirada ahayd wey tanna waxaa la raacaya nebiga calayhi salaatu wasalaam caadadiisa musamirada ahayd ayaa la raacaya wey halkaan mara oo bayaanuljawaazka keenahaya ma la raacayo xataa yaan la dhihin waa karaahiye yaan la dhihin oo xataa sida aimada ay leeyihiin waa mubaax hala yidhahdo wey laakiin marnaba sunna ma noqonayso taagniha lagu kaadiyo wey haddana maanta dadka dhagaha waxaa loogu shubahaya taagni ku kaadiyaa laleeyahay xataa heer qaarkii dadka ay marhayaan inay yidhahdaan dumarkii kaadni taagniha ku kaadiyo aadaabxumadu meesha ay gaartay marka nusuustu ma ahan macnaheedu meeluusan ahayn iyo in loo dacalbaabo maahan haddii qofkii halkii mar ahaa oo nebigu bayaanu jawaaskii u sameeye la yidhi sunno weeye soo ka laazimi mayso sunnadii hore oo mustamirada ahayd oo faraha badneed oo weligu nebigu nebigu weligii uu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam in la yaha laga tago hal ficil ha looga tago malaayiinta ficil oo nebigu uu sameeyey iyo halka ficil keebaa la rajaxaya halkeebaa la hormarinaya kuwaasaa la hormarinaya sunna ah kana ma uu diidano kuwa hore ka hor imaan mahaye jawaaskaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga uu caddaynayay nebigu marka karaahiye u noqon maysa weeye middan uu la imaanayo xaqiisa ama waajib bay ku noqonaysaa ama sunnay ku noqonaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam midda kale waxay xataa culummadu leeyihiin sida ibnu xajar caskalaanay ay soo naqlinaya waxa weeye oo sayd cumar xataa laga soo naqlinayo yii albawlu qaa'iman axsanu lidubuni qofka isagoo taagan inuu bawlo isagaa markaa duburta ilaalin badan wey ilaa qofka hadduu kaadidiya la fariiso waxaa laga yaabaa gadaalna riix iyo inay ka timaado wey waxaa marka nebiga xataa sabab a bay leeyihiin culummadu oo ku kalifaya inuu taagnaado maadaama nin saxaabiya baa la socdo nebigu isku asturayo wey saatir kale uusan haysan oo asur uu ka dhiganayo wey in marka hadduu fadhiisto oo kale riix inay timaadaa laga yaabaa oo maarata waxyaala noocaasa taasunana ma habboonen weye saas darteed buu istaagii nebigu kula yimido si aan riix iyo uga imaan weye qofku ilaa markuu taagan yahay wax riixa ku imaan maysa hadduu taagnida ku kaadiyo marka dadka waxyaalahan loo laqinhayo meel aan shareecadu ahayn yaan loo yaan loo dacaabin wey qala alimam muslim xadathana yaxya bnu yaxya akhbarana jari can mansuur can abi wail qaala wuxuu kaana abu muusa waxaa yushadidu mid adkeeya fi lbawli kaadidii buu adkeynayay wayabulu wuuna kaadinhaye fi qaruuratin wuu kaadinhaye wax yarna macnaha waxaan leenahay haddii kulli horta waxaa culummada laisku diidan yahay meelahan hadda in badan lagula imaanayo waxoo kale waa meelaba rashaash hadda waktigan xaaligaa aan joogna meelaha lagula yimaado kale aad rashaash looga baqayo wey kullina waxaa itifaaq lagu yahay qofka atadaruq binijaasa xaaraam bay culammadu yidhahdaan qofku inuu isnijaaseeyo waa xaaraam meel aad arkaysa in waxay kugu soo firdhanahayaan inaa adoo taagan ku kaadisin waa mamnuuc sharciga islaamka hal meel ah jirkaaga iyo dharkaaga kamid inaad nijaasaysa lagu ogolaan mahayo marka taasna hala ogaado hadda marka waxaaba mancinahaya in badan hor istaagahaya rashaash baan laga aamin noqon karin adigii ama jirkaagii ama dharkaagi iyo wax lamida uu nijaasado taasuna meesha hadday timaado wax khilaafa imaan mahayo xataa inaadan istaag aadan kula imaan karin kaana abu muusa wuxuu aha yushadidu mid adkeeya fi lbawli kaadidii baa leedahay yabul wuuna ku bawlahay manaa fi shan lbawl wey wayabul wuu ku bawli jiray fi qaruuratin baa leedahay buu ku bawli jiray baa abu muusa alashcari inta dhala soo qaato buu ku kaadi jiray macnaha muxuu iska ilaalinhaya aad ugu adkayna in jirkiisa iyo dharkiisa meel ay ka gaarto wayaqulu wuxuu dhihi jiray ina bani israaiila kaana waxaa idaa asaaba aad asaaba markuu asiibo jilda axadihim midkood maqaarkiisa bawlunkaadi qarada uu goynaya bilmaqaariidi bale aalatu goyn kow meesha in la siiyo dahaar kale iyaka looma ogolayn hawsha waa ku cuslad wey sida nadoo kale meesha nijaasa kaa garta inaad biyo yar ku dhaqdid iyo ma jirin iyaka xagga qaradahu wuu goynayay bimaqaarid aalada wax lagu gooyo faqaala xudayfatu baa wuxuu yidhi markuu abuu muusa alashcari oo saas samaynaya maqlay lawaditu waxaan jecelahay ana saaxibakum bi saaxiibkiin waa nebige laa yashadidu inuusan adkay jirin baan jecelahay bi hada tashiida saatan arrinta uusan u adkay jirin faakhta'ituna waana is arkay ana aniga iyo warasuulillahi natamaasha anakoo soconayna faataa nebigu waa tegey sulaada taqo buu tegey bale meel qashin quba khalfa xaa'idin ahaatay balehay balehay buu tegay nebigu alayhi salaatu wasalaam balehay beer ka dambaysay balehay xaa'idku waa dee jidaarka weye beer jidaarkeed ka dambaysay faqaama nebigu waa istaagay kama yaquumu axadukum xadkiisa u istaagayo o kale fabaala fantadartu waan ka fogaaday macnaa tanaxaytu wey sida riwaayadii hore ay lahayd oo kale wey waa isla macnihi minhu nebiga xaggiisa waan ka fogaaday fa ashaara ilaya wuxuu ii ishaaray baa lehay udnu isoo dhowow manaa waa meesha aan lahayn faqaada manaa ashaara wey ila labada riwaaya iswaafaqsan yihiin ilaya wuxuu ii ishaaray baa lehay udnu faji'tu waan imi faqumtu waan istaagay cinda caqilihi cilintiisa agteed xataa faraqa ilaa uu ka faaruqayo qadaalxaajihii dhamaysay ayaan saa nebiga calayhi salaatu wasalaam u asurhayay buu yidhi marka waa dee sutro inuu ka dhigto wey xadiiska kale maxaa ku timin markuu nebigu qadaalxaajo doonahiyey tanaxa buu yidhi qof ninkii saxaabigaa la socday iga fogow buu yidhi laakiin haddeer daruuraa timidoo inuu sutro ka dhigto ayuu rabay marka axaadiista kalena caddaynahayo ma ahan nebigu hadda laftiisu calayhi salaatu wasalaam awradiisa inuu faydanahayey markii waxa uun daruuriya mooyaane maaha inuu faydanahayey ma ahan xudayfa binu yamaana inuu nebiga fiirsanahaye axaadiista kala caddaynaysa wuu kasii jeesta nebiga calayhi salaatu wasalaam balehay dhabarka labada dhabar ayaka ayaa issoo xigay wey nebiguna xagguu usii jira isna dhinaca kale ayuu usii jeeday wey marka wuxuu leeyahay xudayfa binu yaman wuxuu ku diidan yahay abuu muusa alashcari wuxuu leeyahay nebigu saatan arrinta uma adkayn jirin buu leeyay tashdiidka nooca nebigu maxaa yahay calayhi salaatu wasalaam isagoo taagan buuba kaadiyey waxaana baartay aan shaki ku jirin qofka xoogaa taagan waxaa laga yaabaa in wax un kusoo firdhaan iyosanba xaqiiqo ahaana bale nebiguna waxyaabaha noocaasa ixtimaalka ma usan fiirinoo iskuma mashaqayn dhalayo inuu raadiyo sida abuu muusa alashcari iyo wax lamida uu u raadinahayo saa nebigu iskuma mashaqayn marka hadda waxa layihi subaadata qowmin ba layihi qoom qashin qubkood buu nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam ibnu xajarku wuxuu leeyahay waa takhsiis ma ahana tamliig ma ahan waa ardo iska mawaadahedoo dadkaas meesha degan degaankaas guryaha ku ahaa ka dhexaysay oo macnaa ayakaasa un xoogaa khaas u aheyd maahane qof gooni u mulkinaya lama arag waa meel marka caamahoo dadka ka dhexaysayoo qofna idan nebigu calayhi salaatu wasalaam ugama baahnayn haddii xataa la yidhahday leeyihiin qof baa ahaa ama dad khaas aha laha haddii la yidhaahdo waxaa dee la og yahay inay nebiga qofna uusan kahanayn oo qof kasta uu dooranhayo waad aragtay nebiga alayhi salatu slam qof asxaabtii kamid a oo aan ka raadi ahay laba ama gurigiisa inuu yimaado ama haddii alla kuurayo cuntadiisa inuu isticmaalo ama daabadihiisa uu isticmaalo ama waxa isaga uu leeyahay oo khaaska uu uleeyahay uu isticmaalo qof kahanaya asxaabta lama arko marka waxaa maaragtay idankana waa ama sariixulidn in la helo ama midkii idankii curfiga ahaa in la helaa loo baahan yahay wey marka shardi ma ahan sariixulidni in la helo m aad og tahay qofkaan saaxiibkaa inuu raadbi waxaan kaaga yahay ta gurigiisa timaada cuntadiisa iska cunaysa wey ashyaadiisi iyo wixii isagu u lahaabaad iska isticmaalaysaa mar haddaa og tahay inuu raadbi kaaga yahay marka dadkiina nebiga calayhi salaatu wasalaam raaddi bay uga ahaayeen laakiin in badan muxadisiintu waxayba leeyihiin tamliig ma ahayne ikhtisaas weeyo xoogaa iyakaa isticmaalkaan ay isticmaalayaan qashanka iskaga tuurayaan bay khaas u aheed weye lakin waa wax un caam ahoo ardo iska mawaadaho dadkao dhan ka dhexaysa wey xadaثna qtayba bn sacيid xadaثna lays xadaثna mxamed bn mhaajir akhbarana lays an yaxya bn sacيid an ibn ibrahim an naafic bn jubayr an curwata ibn اlmugira an abihi almugiraa bn shucba ahaa curwata ibn muira mugira bn shucba wuxuu dhalay wiil curwo la yihaahdo ayuu dhalay sidoo kale wiil xamse la yihahdana wuu dhalay awlaadiisay kamid yihiin labaduba marka waxay ka qaadaan an rasul lah sal l sl anahu nabigu kharaja wuu baxay lixaajati bale fataba fatabacahu waxa wuu raacay هو النبي قال المغيرة مغيرة بقى راعي لبتس واسكا عبرها هي بإداوة برضه ولا راعي فيها ما أنا يكون سوان فهد فصبع وشوي عليه النبي قال وش الماء وي بيه بشوي حين فرغ نبي مركز قصر فارق مضي من حاجة قضاء الحديث مركز قصر فارق مضي وي markii hore ubadii mudnay u dhigay nebigu markuu xaajadii kasoo faarqmoodo soo isjooday ayuu u yimid marka nebigu biyihiibu curwa biyi muqiira bin shucba ayaa biyihii ugu shushubaya nebiga alayh salatu salam tawadaa nebigu waa weysatay wamasaxa cala alkhufayni wuu masaxay nebigu alayh salatu salaam waana dagaalkii markuu socday tabuuka ugu dambeeyey nebigu dagaalla uu aado wa fii riwaayati ibni rumxin waxaa ku sugnayd makaana xiina xataa baa leeyahay ku sugnayd فسد عليه وغشبي الله حتى فرغ إلى أفاق من حاجة هذا الرواية دي هو مركز حتى يحين هديلها معنى وكالتغيية رواية دي هو معنى فسد عليه حين فرغ من حاجتي حاجة دي سي هراء قدعوا الحاجة دي سجدي مركز سوء فارغي أيو بيه وغشبي ويسدي وكالمين هيوهي حديث حتى لي معنى مورنحون غريا حتى فرغ إلى أكفرغي من حاجتي دمتي oweysadii ahera oo markaa fatawada'a macnaha hor marayso fasada caleyhi almaa buu ugu shubay fatawada'a nebigu waa weysay xataa faraga ilaa uu ka faaruqay min xaajatii weysadiisii uu ka faaruqay oo xaajadu markaa weysadii bay noqonaysa وحدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد قاتل ودغي هذا يحيى بن سعيد waxaa ka qaadahaya cabdilwahaab baa ka qaadaya awan lalaysi musacid baa ka qaadaya wa qaala wuxuu yihi cabdilwahaab faqatala nabigu wajh buu dhaqay wa yadayhi buu dhaqay wa masaxa bira'sihi uma masaxa cala alkhufayn labadii khufna wuu masax وحدثنا يحيى بن الحاتمي اخبرنا عبد الله عن الاشعث عن الاسود بن هلال عن مغيرة بن قال وحي بينما انا مع رسول الله كسغن ذات ليلة إن نزل نبي ودري عليه الصلاة والسلام ولا قورين هي رجع اصحابتها faqadaa wuu guta nebigu xaajata uma jaa wuu yihin fasalad calayhi waan ku shubay almaa weye min idaawatin ubow ale kaanad maci aheed ba leheyd fatawada nebigu waa weysisay wamasaxa calaa khufayhi meesha maxalu shaahidka aan usocno waa wamasaxa calaa khufayhi wey وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وحي كنت مع النبي بن في سفر وسفر كتابوكم فقال وحي يا مغيرة خذ الإداوة ربما نوصل قاد بير فأخذتها وانصو قاد ثم خرجت وان بحي معه النبي من عيسى عيدا كيبر لي النبي والله حي فاندلق الرسول أبو تري حتى توارى عني سوى مسجد أيوه همين تهي أيوه ولبا النبي وخاطر ما عليه الصلاة والسلام لو واحد قرأ ليس مركا حد أحاديث سور مرسي أو صباحة تقوم كي وتدهي إن الضرورة لازم أي تبتي أي أتقر ما يسوي هم إنما أيضا أر بولبا إذا أصر ما يبين إذا بقر صوم يبين فقد ضع حاجة بل حاجة سوقت ثم جاء ويمن والحال عليه النبي دوشنا جبة شامية أي جبة شام لو نسبة لوكا شام لو سمع يوي طريقة الكمين لبدا كم ماشا أو جعنت ماشا هورا أنا عنت ذا ملاها هيسوي أو مرتي ثم بدأ labada gacmood afafkeedaan hore dariiqatul kumayn bale labada kuma ay ciriiri yihiin fadahaba sharaca wuxuu guda gelay yukhriju inuu soo bixinayo yadahu gacantiisa min kumiha uu ka soo bixinahayo fadaaqad caleyhi way ku ciriirin macnaha wuxuu damcay nebigu markii hore inta gacanta jubbada gadaal u riixo intaas uu rabo inuu dhaqo inuu horay usoo saaro marka gacanta jubbada ayaa ciriiri ahayd gadaal wuu u wadi waayey nebigu alayhi salaatu wasalaam fadahaba balehay sharaca wuxuu guda galay yukriju yadda inuu soo bixinayo min kumiha fadaaqad caleyhi way ku ciliiratay fa akhraja yaddahu buu soo bixiyey min asfaliha xagga hoose min asfaliha waa maxay gacanta inta hoos laga soo bixiyo baa tubadii iyo garabka labada garbood bay saarnaaraysaa gacmihiina hoos baad kala soo baxdo meeshaan ama jinyeer ha noqoto ama gulusya ha noqoto wax lagu xidho hore ayaa inta la furaa halkaan laga soo bixinaya gacmihii فأخرج يده من أسفلها بله فصلبت عليه وأن أغشر بله به بله فتوضأه ويسده وضوءه لصلاة بله ويسير صلاة ويسير شروك ثم مسع على خفيه ومسعيه ثم صلى نبي واتكد عليه الصلاة والسلام marka waxay ku tusinaysaa isticaano nebigu wuu kaalmaysay oo waa kan hadda muqiira binu shucbe ayaa biyihii ugu shubayay marka ilaa saddex qaybood waa kuwii fuqahada u qaybi jirayo mid waxa weeye qofka inuu u kaalmaysto biyihii inuu usoo xaadiriyo taas waa midaan in badan soo maraynayo hadda anas binu malik iyo waa kuwa markasta nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u wadi jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam biyaha uu ku wasiisa lahaa iyo raggaas ay u keeni jireen wey cabdullahi binu cabaas iyo taas iyadoo wax khilaafa kama taagna wax karaahiyana ma ahan isticaano noocaasoo qofka biyihi iyo wixii ii keena aad tidhahdid midda labaad waxa weeye qofkii inuu u kaalmaysto kushubitaanka biyihii ugu shubo xibnihii kuu dhaqi mahayo adaaga dhaqanaya waa sidaan markaan hadda muqiira binu socdo uu samaynhayo kale inta badan nebiga taas looma samayn jirin oo sida badneed nebigu dhaqan jiray alayhi salaam biyihiisa isticmaali jiray laakiin waqti aan waqti qabowyay ahayd qofkii wuxuu u baahan yahay xataa waysadii inuu dedejiyo ayuu u baahan yahayo waa waqti aada u qabow bay ahayd marka taasna iyana wax dhibaataa ma lahan midda saddexaad waxay noqonaysaa qofkii in loo kaalmaysto xibnihii laftooda inuu kuu dhaqo taas haddaan xaaje aysan jirin waa karaahiya leeyi oo qofkii tira wejiga iyo gacmaha iyo idhaq lagu hayo haddaan xaaja jirin oo qofkii matalan waa qof mariid aho kaa xaaja meeshii jirta markaa karaahiye noqon mayso laakin haddaan xaaja jirin waa karaahiya waaba takabur iyo aadaab xumay kutusinaysaa qof kale inaad tirahda lugaha iyo gacmaha iyo idhaq وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشب جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى حدثنا الأمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وحيري خرج رسول الله بحي صلى الله عليه وسلم ليقضي إنه قته حاجة, حاجة إنه قته له حاجة إنه قته أيو النبي أبحي عليه الصلاة والسلام فلما رجع مرقو صنع تلقيت النبي وان لقلمي بالإداوة بلا أبضي بان خلاكم فسببت عليه وانكشوا فغسل يديه ثم غسل وجهه بلاهي وجهي سبو دغاي ثم ذهب وحو قلي ليغسل انه دغبا لهي ذهب معنا شرع ليغسل انه دغو ذراعيه لبيس بلاهي بلاهي دون بلاهي يا انه دغبا لهي فضاقت جبته جبتي بعيري نقطتين فاخرجهما وسبح تحت الجبه بكسبحين فغسلهما وهو دغاي ومسح الراس وهو مسح ومسح على خفيه خفك سنه وهو مسح ثم صلى nabigu waana tujiyey binaca nakib isagoo qofkii saas u masaxay ayuubana tujiyey xadaثna mحamed بn cabdالlah بn numayr xadaثna abi xadaثna زakrya can caamirin qaala wuxuu akbarana curwata bn mqira n abihi qaala wuxuu kuntu maca nabiy baan laata laylat fi masirin socod bale nebigu socday faqaal li wuxuu macaka ma biyo macaga ma yihiin qultu waxay nacam فنزل نبي وادي عن راحلة دابته في المشاة واسعدي حتى توارى إلى وأصرمي النبي في سواد اللي همين كما دوجسين ثم جاء ويمد فأفرغت وانصب عليه من الإداوة وبدي حق فغسل وجهه بدغي وعليه جبة ماله ومنصوف شبط صوف أبو قبي فلم يستطيع مكر أن يخرج ذراعيه لبي سدلون يصابح عليه من ها حق لو كصبحيه حتى أخرجه ما أنت وكصبحيه ذراعين كسي من أسفل الجبة جبة هوستري فقتل ذراعيه بدغي ومسح براسه ومسحيه ثم أهويت وان هوبتي لأنزع لأنزع بلهن إن أنسيب بله لأنزع إن أنسيب بله لأنزع إن أنسيب خفيه اللي بيس خوف بله إلا عددي هور اللي يقاني إن بدل نبغو أبدنا وسميت روا وحي ويهي لغوها إنه لقوي مركا وحان سيربي لغوه لقي ثباين لبدا خوف نبي خسي عليه الصلاة والسلام فقال وحي يربي هما كتك لبدا خوف فإني أنا أدخلت واجريي هما لبدا لغوه في الخفين وي طاهرتين iyakoo daahira ayaan geliyey oo meesha aimadu ka qaadanayso shardi waxa ah qofka khufeynka markuu maranayo dahaaro kaamil ah inuu ku marto ayaa la doonahaya dahaaro kaamil ah inuu ku marto ayaa la doonahaya wey khufeynka markuu maranayo wey xataa ma soconayso labada markuu intii kale soo dhaqay labadii lugood inta mid dhaqo yaa middaas sii kale intuusan kaamilin oo dhaqin inuu khufkii sii geliya lama ogola maxaa yeele dahaaro kaamil ah weli aysan dhicin weyi lugta kala dhaq labada lugood markaa dhaqday waysadii aad kamishid markaa kabacdi geli fa inii adkaltuhumaa waan geliyey buu yihi balahay humaa labadan qadameynka fi lkhufayna daahiratayn wa masaxa calayhima wuuna masaxay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu masaxay buu yihi balahay khufaynkii dee haddaba waa la heli karaa weyi laakiin hadda waxaaba iska soo socota wax allaala waxaa rabtid iska masax weeye balehay socod ha noqoto iyo waxyaalaha uun iska daciif aho meel uun aqwaal iska saaqibaa iyo wax noocaasa inta la raadsado weeye maaragtay in la yidhahdo hala masaxo iyo waxaasa maaragtay iska socota weeye axaadiista dee waxay aada ugu tawaaturtay waa masxu cala alkhufeyn oo nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo naqlinayo weye xadiis baa ku arki doontiin tirmidigu uu warinahayo isagu xasan buu ku tilmaamahaya oo nebigu inuu masaxay jawrabeynka uu masaxay waxaa sogoska loo yaqaano wey xadiidkaas ragga waaweyn oo aimada sida imaamu axmed binu xambal iyo haddii ala ku rahey imaamu muslim iyo yaxya binu muciin iyo raggii noocaas ahaa balehay iyo cali binu madani iyo rag ilaa shan nin oo raggii muxadisiintaha waaweynaa ah way ka wada istaageen wey xadiidkaas cilla buu leeyahay bay leeyihiin wahmi baa dhacay bay leeyihin oo muqiiro binu shucba laga warinaya muqiiro binu shucbe sogos la masax lagama warin bay leeyihiin waxa laga wariyey waxa weeye waa qof la masaxa bay leeyihin maanta iyadu waxaa un la joogaa wakti qof kasta wixii un haweeyo oo hawadiisu ay tahay ama uu cishqinahayo ama fikradiisu ay tahay uu diin uu yahay wey madhabkan xanaabiladoo kale ayaa wuxuu leeyahay imaamu axmed baa wuxuu leeyahay isagoo wax un xataa maaragtay iska un imaam axmed laftiisu xadiiska inuu cillo leeyahay waa waafaqsan yahay oo waa ragga caddaynhayo wey laakiin imaamu axmed keliya isagu wuxuu marmar ogolaadaa safiiqa mid kale leeyahay buu ka cabiraa oo sogoska aadka u adagoo gadoobaha iyo wax lamida loo gashado aadka u adag laakiin sogosaantaan xunkaayo aan macnaha lahayn lamaba gashanayo wey maxaa yeelay qofka la masaxahayo shay kabti looga deeqtoonahayo deeqtoonaanayo inuu yahay xajka markaan tagnaa u tegi doonaa ilaa wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka waxaa laga nahiyey inuu xirto khufayn marka uu xajinahayo kaba daboolan iyo ilaa khufkuba wuu daboolan yahay kulli waa laga nahiyey maxaa riwaayada saxiixa noogu imaan doontaa ila liman lam yajid inaclayn faya falyaqdachumaa asfala min alkacbayn buu nebigu calayhi salaatu wasalam walayabashuma saasuu macnihiisu ahaa qofkii laba kabood waaya inta aan qawyada hoostooda ka gooya labada qof ha marta buu yidhi si saandal oo kale camal oo kale ay ugu noqdaan waxay kutusinaysaa qofku inuu yahay marka shay kabihii looga deeqtoonaanayo oo qofkii markuu kaba waayo bedelkii kabihii uu isticmaali karo sogos maxaa marka u isticmaalaysaa haddaa halkan kaa dhaqaaday boqol tilaaba intaadan isku xijin waa gogo-a marka diinta in cabas laga dhiga maahan qofku dahaaradiisa iyo wixiisa uu cabas ka dhiga maahan qof kastoo adigu waxaad ogaa shaygan dahaarada dahaaradana ogow salaadii baa ku xiran oo rugniga islaamka bacda tawxiid ugu weyn ah axaadiista saxiixana ay caddaynayaan qofka waxa la xisaabinahayo isagii ilahay waxa udhexaysa salaadii baa ugu horaysa wey waa ilaahay baad ugu dhawaanaysaa wey qof kale aad ugu dhawaanaysid lama arko dahaaradaadu hadday kaa kharibanto salaadaadina waa kharibantay maxaad marka ilahay la hortegaysa qof kastow marka ogow wax wanaagsan oo aan khilaaf lahayn oo qiil uusan ku jirin waa aragtay aimada islaamka oo ka dhan meel kasta mas'ala hadii laya khilaaf baa soo galay khuruujan min alkhilaaf bay leeyihin shayga khilaafka in laga baxaa wanaagsan waxa itifaaqa la sameeyo haddaa hadda lugahaaga aad dhaqatid inaad dahaarada saxiixta waa laisku waafaqsan yahay haddaad khufayn masaxatid oo shuruuddiis iyo wixiisi dhammaa ad oofisid inuu saxiixya dahaaradaadi waa laisku waafaqsan yahay laakiin wax maaragtay qowl saaqidahoo wadaad baa saas mar yiri iyo wadaad baa saas yiri iyo wadaad baa saas yiri iyo maxaa keenay maalin kasta in dahaaradaada marka hogaankeeda laisku haysto waa iska dhibaato waxaase kaba sii dhibaato badan kuwa waxaa hataa arkaysaa inta waxbaan masaxnay bay kuleeyihiin shaygina waa iska siibahaya markuu masaajidkii soo gelahayo ama meeshii lagu tukanayo soo gelay xataa kuf haddaad markaa wadatay marka aad siibto masixiisii burye waa inaad lagu dhaqdaa weeye oo daharadii aad kaamishaa maba la ogolaba in la bixiyo muddada noo imaan doonto insha allah berri aan u tegi doono وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا وحدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمرو بن أبي زيد عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيها أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم نبي أويسيه فتوضأ النبي أويسيه ومسح على خفيه ومسحيه فقال له فقال وحو أير مغيرة له النبي قولا معنى قول كان وحوية ومركو الربي إنه خفين كيبعيه oo hore faqaala wuxuu inii adkaltuhumaa daahiratayn biyu nabigu calayhi salaatu wasalaam fiiri faqaala lahu qowlkii caadigaha waa laga dhigi karaa si riwaayadii hore iyo tan la isku waafajiyana ficil baan ka dhigi karnaa faqaala wuu falay lahu liajlihi nebiga dartii ficlan buu u falay nin kala yaha muqiira binu shucb oo waa marka u hoobtay inuu khufaynkii bixiyo faqaala nebigu wuxuu yidhi dachumaa ka tag inii askaltumaa waan geliyay daahiratayn iyakoo daahira baan gashaday oo aan khufeynkan aan lugaha geliyey ka tag oo markaas riwaayadii hore iswaafaqayaan uma ahweytu lianzaca khufey haddii qawlkan qowl caadiya aan ka dhignaa waxay noqonaysaa muqiira bin shucbe inuu ficil hoobtay iyo qowl isku daray labadaasay noqonaysaa faqaala wuu u yihi lahu nabiga baa lah qawlan bu u yihi faqaala wuxuu nabigu ini adkaltoma daahiratayn baabunas masxi cala alnaasiya walcimaama wallahu subxaanahu watacala aclamu bisawaab allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annar allahuma makfiratuka awsacu min dunuubina waraxmatuka cindana arja min camalina ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا شيخ خير الله فيه اللي تعالى دافع علمي سنافع على كريم مقام سلا ويني حوائجي سلا عرف السعادة سلا كدوره أنا كان على نقوان صعب أكتوبر صعب عمل صعب أنا غيره سنوكي الله دافع رمضان كمان كان الله حرينا لا نقدره حوائجنا لا نقدره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته